بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد ويقول الله تبارك وتعالى ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين darsigu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda konton iyo afraad suuratu ali cimraan qisadii waxaan kusoo dhex jirnay nabiyullaahi ciisa calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wassalaam iyo qoyskii uu ka dhashay iyo sidii uu ku dhashay iyo ummadihii isku khilaafay arrinkiisa si loo caddeeyo arrintaa xaqiiqadeeda iyo sida ay wax u jiraan waxyaalaha kutirikuteenta waxba ka jirinna meesha looga saaro ay been abuurteen yahuudda ama nasaaradu inay marka beeniyeen markuu arkay nebi ciise calayhi salaam inay beeninayaanna uu yidhi yaa ilaahay xaggii igu helinaya niman xawaariyiin la yidhaahdo ay soo baxeen dadkii sida goonida isaga marka u taageeray ay noqdeen baryadoodii baa inoo dambaysay xawaariyiinta ilahay inay baryaan subxaana wa tacaala wa makaruu qisadii baa lasii wadaa marka wa makaruu way dhagreen way makri faleen nebi ciise ayay dhagreen wa makara allahu allana wuu dhagray iyaga wallahu allana khayruulmaakiriina kuwa wax dhagra ka ugu khayr badano macnaheedu waxa weeye yahuuddii waxay shirqooleen nebi ciise calayhi salaam makrigay ku sameeyaani wuxuu ahaa inay dilaan bay isku dayeen waxay ku direen oy ku dacweeyeen saan horeyba usoo sheegnay nin gaal ahaayoo markaa dhulkaa ka talin jiray ayay ku dacweeyeen ku jaajuuseen waxay yidhahdeen nin sharci la-aan ku dhashay dadweynaha iyo dowladdana iska hor keenaya baa meeshan jooga ninkii marka wuxuu soo diray niman buu soo diray oo uu yidhi soo qabta gurigii nebi ciise calayhi salaam iyo ardaydiisii ay ku jireen bay isku wareejiyeen isweerhka laga qabtay kadibna alla subxaana wa tacaala gurigii ayuu ka dhex saaray nebi ciise calayhi salaam kor buu usii qaaday nin kale ayaa suuradiisii la siiyey oo ardadii meesha fadhiday ka mid ah ayaa sawirkii iyo ekaanshihii nebi ciise la siiyey kiibay moodeen marka inuu nebi ciise kiibay marka dileen oy daldaleen oo ay macnaha waxa weeyaan ay ihaanaysteen nebi ciisena ilaahay baa badbaadiyey subxana wa tacaala kor baa loo sii qaaday marka iyagu shirqool bay sameeyeen oo makri iyo dhagar bay sameeyeen oo nebi ciise calayhi salaam ayay dhagartaa ku sameeyey ayagana ilaahay baa dhagray subxana wa tacaala inta wax dhagartana ilaahay baa subxaana wa tacaala ugu khayr badan dhagarta ilaahay ku sameeyey iyaga waa taasoo yacni waxay isleeyihiin waa disheen nebi ciise dilkiisay ku talagaleen allana wuxuu ku talagalay inuu badbaadiyo tii ilahay baa fushay waxay isleeyihiin waa disheen mana ayna dilin waa dhagran yihin marka ilaahay subxaana wa tacaala iyagii buu dhagray kadibna qalbigooda waxaa lagu reebay qaswo iyo ingeyg iyo gaalnima lagu reebay macnaha marka yani dhagar bay isku dayeen rabbina iyagii buu dhagray subxana wa tacala toodii waa fuli weyday tii ilahay baa fushay khayru lmaakiriina makriga ilaahay subxaana wa tacaala si mutlaqa looguma sifeeyo laakiin makri maxaa yeele makrigu marna waa sifo ammaan ah marna waa sifo laga fiican yahay oo caybay noqon karta inaad khalqiga ilaahay ku bilowdo dhagar iyo shirqool waa nooc naqsi ah waa ceeb ma fiicna laakiin ninkii dhagar kula doona oo shirqool inuu kuu dhigo isku daya intaad la gasho shirqoolkii inaad kaga raysaayo taasi waa ammaan saas way maanaa waana midda ilaahay subxaana wa tacaala inta badan loo tiriyo addoommadiisa ninkii isku daya inuu shirqool iyo makri iyo khiyaano ku kaco rabbi subxaana wa tacaala waa makrinayaa makrigiisa isaga socmay lakiin ilahi subxana wa tacala waa soconay saas way maanaa ayib wa makaruu way dhagreen way makri faleenoo way dhakreenoo nebi ciisey shir qooleen dilkiisa isku dayeen wa makara allah allana ayaga ayuu makriyey oo dhagar ku sameeyey oo say moodayeen si aan ahayn buu rabbi wax u dhigay subxaana wa tacaala wallahu allana khayrulmaakiriina kuwa wax dhakra ama wax yani wax weeye makriya ka ugu khayr badan way rabbi subxaana wa tacaala maxaa yeeley isaga makrigiisu waa fulaya kuwa kale laakiin makrigoodu ma fulayo wuxuu isagu rabo unbaa ka fulaya id qaala allahu ya ciisa inii mutawafiika waraaficuka ilaya wadkur waxaad xustaa nebiyow oo dadka u sheegtaa id waqti qaala uu yidhi allahu alle uu yidhi yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiika mid ku hurdaysiinayaan ahay mutawafiika mid ku hurdaysiinayaan ahay wa raaficuka mid ku kor yeelayaan ahay ilaya xaggaygan kuu koryeeli wa mutahiruka ku ku dahirayaan ahay kii ku dahiraya ayaan ahay min aladiina kuwii xaggooda kafaruu gaaloobay midkaa dahirayaan ahay wa jaacilu ladiina kuwii mid yeelaya ayaan ahay ittabacuuka ku raacay fowqa aladiina kuwii korkooda ayaan yeelayaa kafaruu gaaloobay kuwa ku raacayna kuwa gaaloobay ee kugu kufriyey inaan dushooda yeelo saasaan yeeli ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalintii qiyaamada laga gaadhay uma markaa kadibna ilaya xaggayga ayuu marjicukum noqodkiinnu ahaaday fa axkumu waan xukumi baynakum dhexdiinna ayaan kala xukumi fii maa shay dhexdii baan idinku kala xukumi oon idinku kala saari kuntum aad ahaydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafsan nebi ciise calayhi salaam ayagu waxay isleeyihiin waa disheen laakiin mayna dilin ilahay baa kor usii qaaday subxana wa tacala fii suurati nisa ayaan aakhirkeeda waxaan ugu tegi doonaa wa qowlihim inaa qatalna almasiixa ciisa bna maryama rasuula allah wamaa qataluuhu wamaa salabuuhu walaakin shubbiha lahu yacni waxay yidhaahdeen waan dilay ma aysan diline mid loo ekaysiiyey bay dileen ilaahay baa kor usii qaaday nebi ciise calayhi salaam samadansa ku jooga isagoo nool aakhiru zamaankuna soo degi doonaayo dajaal buu dili doonaa saliibkan iyo macatabkan hadda ay leeyihiin isaga markii la daldalay ay ka matalayaanna saliibkana wuu jejebin doonaa macatabka doofaarkana wuu dili doonaa dadkana islaamnimo mooyaane wax kale ka yeeli maayo jizyada ayuu bedeli doonaa qaadi doonaa meesha ka saari doonaa sida xadiiska nebiga kuso arortay sal ly slam marka maadaama nebi ciise caqiidada saxda ah ee qur-aankuna sheegay axaadiista nebigana ku sugan sal lay waslam ay tahay nebi ciise inaan la dilin oo ilaahay kor usii qaaday meeshan aayadani id qaala allahu yaa ciisa inii mutawafiika mutawafikadaasi ma aha marka waan ku dilayaa maaha yacnii hadda intaanan ku qaadin ayaan ku dilayaa kadibna kor baan kuusii qaadaya lagama wado macnaha ay mufasiriinta intooda badan qabaani waxa weeye in la yidhaahdo mutawafiika waan ku hurdaysiinaya hurdaa lagu gelinaya markaa kadibna waa lagu sii qaaday ayib maxaa yeelay kelimada yani wafaa way ku timaadaa carabi ahaan sharciguna waa isticmaalay hurdo waa loo isticmaalay oo macnaha yani qur-aanka waa rabbi ku yidhi subxana wa tacaala allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha wa huwa aladii yatawafaakum bileyl baan dhihi laha wa huwa aladii yatawafaakum bileyli habeenkii allah idin oofsada macnaha waxaa laga wadaa hurduu idin geliyaa wey macnaha yani waa ki nebigu sal ly slam ducadiisa odhan jiray alxamdu lilahi aladii axyaanii bacdamaa amaatanii marka geeridu yani hurdadu waa mowt almawtatu suqra wey marka inii mutawafiika waa wafaatu suqra oo waa hurdo saasay mufasiriinta u badan yahi markii hurdo lagu geliye kadibna waraaficuka kor ilaya xaggaygaan korka ugu sii qaadi wa mutahiruka min aladiina kafaruu kuwa gaaloobayna waan kaa dahiri macnaha waxa weeye la dariskooda iyo la joogidooda iyo wasakhdoodan kaa fogayn aniga xaggaygaan ku geynaya way macnaha kuwa adiga ku raacay ee ku rumeeyey ayaan saro marinaya kuwa gaaloobay baan ka korraysiinaya kuwa mu'miniinta ku raacay ayaan yani saro marinoo waxaan hoos marinayaa kuwa gaaloobay ayib ilaa maalinta qiyaamada laga gaaro halkaa iyada lafteeda tafaasiir baa ku jira laakiin waxa weeyaan dadka nebi ciise raacay ee gaalada ka koraynaya laba mid in la yidhahdo waa suurtagal haddii la yidhaahdo waa nasaaro waa kristanka ama khalad ha ku raaceen ama sax ha ku raaceen kuwa nebi ciise nebinimadiisa rumaysanee raacsan waxay ka sarraynayaan ilaa qiyaamada laga gaadho kuwa gaaloobay kuwaa gaaloobay yahuud bay marka noqonayaan marka nasaaradu yahuudda way ka gacan sarraynayaan ilaa qiyaamada laga gaadho maxaa yeele iyagaa xaqa uga dhow nasaarada xaqa uga dhow yahuudda macnaa ka fog marka sidaa haddii la yidhahdo waxay noqonaysaa weligoodba yacni in uun ay ku jiraan nasaaro gaasay lahayd macna ilaahay haddana sidau yacni quwadda iyo awoodda nasaarada iyo kristankunbay ku hoos noolyihin fawqa aladiina kafaruu marka yahuud ku khaaseel ama waxaad leedahay nebi ciise dadka raacay ee ilaa qiyaamu saaca sarrayn doona waa dadkii isaga rumaysnaa oo mu'miniinta ahay oo xawaariyiintii iyo caqiidadii saxda ahay dadkii ku sugnaa wey intaynan inxiraafki iyo khalad ku dhicin kadibna waa mu'miniinta nebi maxamed rumaysay salawatu rabbi wasalaamu caleyh maxaa yeelay iyaga ayaa jidkii nebi ciise hayay kuwa yidhi waa wiil ilaahay ama waa ilaahay ee sheeganaya nebi ciise inay rumaysan yihiin jidkiisii ma hayaan dadka jidkiisa haya ama waa kooxdii mu'miniinta ee markii hore raacsanayd intayna caqiidadoodu bedelmin ama waxaa kaloo la mid ah nebi maxamed sal lla lay wasalam iyo saxaabadiisa iyo ummaddiisa oo iyaguna jidkii nebi ciise raacsan oo rumaysan kuwaas sidaa markii la yidhaahdo kuway ka sarraynayaan waa gaaloo dhan gaaloo dhan bay ka sarraynayaan maxay kaga sarraynayaan horta xujada way kaga sarreeyaan xujada markii laysu yimaado la yidhaahdo hala doodo xujo ha la soo dhigo xujada iyo burhaanta way kaga sarreeyaan seefta iyo awoodda adduunyadana marar badan bay kaga sarreeyaan allahuma xaalaad ilaahay uu mu'miniinta imtixaanaya mooye inta badan ayagaa kaga gacan sarreey sidaasaan marka la odhan karaayo alladiina kafaruu gaaloo dhan bay noqonaysa alladiina itabacukana waxay noqonayaan dadkii caqiidada saxdaa iyo jidka saxdaa nebi ciise ku raacay oo xawaariyiintii iyo mu'miniinta nebi maxamed raacaya salawatu rabbi waslamu caleyh wadkur xusnadiya ood ummadda u sheeg id waqti qaala allahu alla uu yidhi yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiika mid ku oobsanayaan tafsiirka haddaynu marna waa tafsiirka loo badan yahay laakiin tafaasiir kale aayadda ku jira yaa ciisa ciisow innii anigu mutawafiika midkii ku hurdaysiinayaana hurdo midkii ku dhex gelinayaana waraaficuka markaa tartiibkaasi ku socda hurdada marka la geliyo kadib waraaficuka mid kor kuu qaadayaana raaficuka midku kor yeelayaan ahay ilaya xagga xaggaygaan kuu kor yeeli oo saraan kuusii qaadi wey wa mutahiruka kii ku tahiraya ayaan ahay min aladiina kuwii xaggoodan kaa dahiri kafaruu gaaloobay oo yahuudda ah yahuud iyo la joogitaankooda iyo la darsidooda iyo dariskooda ayaan korkaaga sii qaaday waa kaa dahira waa kaa nadiifinaya macna wa jaacilu ladiina kuwii mid yeelayaan ahay ittabacuuka ku raacay fawqa aladiina kuwii dushooda ayaan yeelayaa kafaruu gaaloobay way ka gacan sarraynayaan xujada iyo seeftaba way kaga sarraynayaan ilaa yowmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadho uma markaa kadibna ilaya xaggayga ayuu ahaaday marjicukum noqodkiin markay adduunyadu dhammaatana xaggaygaad usoo laabanaysaan ayib haddaad soo noqotaanna fa axkumu waan xukumi baynakum dhexdiinna ayaan idinkala xukumi fii maa shay dhexdii baan idinku kala xukumi kuntum aad ahaydeen fiihi dhexdiisa takhtalifuuna kuwa isku khilaafsan wixii aad isku khilaafsanaydeen oo isku maandhaafsanaydeen anaa idinkala saari maxkamadaydaad ku kala baxaysaa ila nin maanta marka la joogo nin walba qumanihiisa qoorta ugu jira midka qaba nebi ciise waa wiil ilaah doodiisu wa qabtaa wixiisaa la quman ninka qaba ilaah qayb ka mida weeyaanna oo saddex ilaahoo saddex u qaybsama qayb ka mida weeyaanna isagana doodiisu qaba isla qumaya mid kale waa addoon ilaahay oo waa rasuulna waa isla qumaya kulligoodna waatana waa wada joogaan oo adduunkii waa la wada joogaa goormaan la kala saari doonaa dadka maxkamadee kala bixin doonto midka gar leh gartiisa siin doonto ka gar daranna gardarrasiisa tusi doonto waata ilaahay subxaana wa tacala taasaa marka laydinla sugayaa wey waa ka marka xukumka ilaahay subxaana wa tacaala maxkamadaa rabbi xukumkeedu waa ka fa ama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay fa ucadibuhum waan cadaabi buu rabbi yidhi subxana wa tacaala cadaaban cadaab baan cadaabi shadiidan oo daran fi dunyaa adduunyada dhexdeeda waalaakhirati iyo aakharaba aakhriya adduunba wamaa lahum mana sugnaanin min naasiriina kuwa u hiiliya wa ama aladiina kuwa aamanuu rumeeyey oo camiluu sameeyey alsaalixaati acmaasha wanaagsan fa yuwafiihim wuu u dhammaystiri alle uu oofini ujuurahum ajiriyaalkoodu u oofinaya wallahu allana laa yuxibu ma jecla aldaalimiina kuwa gar daran ee mushrikiinta iyo daalimiinta ilahi ma jecla maxkamadda rabbi subxaana wa tacaala sida loo qaadi waata dhalasho lama fiiriyo midabna lama fiiriyo deegaanna lama fiiriyo laakiin waxaa la fiiriyaa caqiide iyo camal wuxuu yidhi rabbi kuwa gaaloobay ee kufriga sameeyey kuwa kufriyey waa kuwa nebi ciise waa wiil ilaahay ama waa ilaahay ama waa qayb alla ka mida yidhi kuwa noocaasoo kalea iyo kuwa la midka mabaadi'da kufriga ku dhacay kuwa cadaab adag baan cadaabi adduun iyo aakhraba adduunka cadaabka la marinaya waxa weeye in la ballaysto dilkooda xoolahooda la qaato sidaasu macnaa la dulleeyo adduunka cadaabku waa cadaabi wakaa aakhara cadaabkeeduna waa midkaas macnaa waxa weye nusuustu inoo sheegtay cid u hilisana ma helayaan cid ilaahay ka qabata cadaabkiisa oo uga hilisa heli maayaan qoladaasi waa dadkii xumaa dadkii wanaagsanaana waa dadka iimaanka iyo camalka saalixa la yimi ilaahay la rumeeyo rusushiisa la rumeeyo xaqana la rumeeyo kadibna inta aan ku gaabsanina camal iyo dhaqan yani ka dhigtayoo yani ku camal falay kuwa noocaasoo kalea iyaga ajirkoodaa loo ofinay daalimiintana ilahay ma jecla subxana wa tacala marka waa natiijadii maxkamadda natiijada maxkamadda iyo shayga lagu qaadayo waa saas way macna faama aladiina kuwa kafaruu gaaloobay faucadibuhum waan cadaabayaa cadaaban cadaab baan cadaabaya shadiidan oo daran fi dunyaa adduunyada dhexdeeda iyo alaakhirati aakhira dhexdeeda wamaa lahum mana sugnaanin min naasiriina kuwa u hiliya wa ama aladiina kuwase aamanuu rumeeyey oo wacabiduu sameeyey asaalixaati acmaashooda wanaagsan ilahay keligii ku xidhmay allalimana ilahay keligii u ictiqaadsan inta kalena addoommo inay yihiin rumaysan rabbina sharciguu soo dejiyey ku dhaqmay kuwa noocaas oo kale ah fa yuwafiihim alla wuxuu u oofinayaa ujuurahum ajiryaalkooda u oofin iyadoo dhammaystiran baa la siinaya waxba laga dhimin wallahu allana laa yuxibu ma jeclo aldaalimiina daalimiinta ma jeclo ilaahay subxana wa tacala daalimiinta gardaray naftooda dulmiyey oo macnaha waxa weeyaan ku dulmiyey macaasida iyo dunuubta iyo gaalnimada kuwa ilahay ma jeclo subxana wa tacala dalika natluuhu calayka min alaayaati waadikri alxakiim dalika arrinka natluuhu waanu akhrinaynaa qisadaas iyo sheekada ku saabsan nebi ciise natluuhu waanu akhrinaynaa calayka dushaadan kugu akhrinaynaa nebiow min alaayaati aayadaha xaaluu ka mid yahay aayadaha qur-aanka xaal ay ka mid tahay xaaluu ka mid yahay baanu kugu dul akhrinaynaa wadikri xaalo uu ka mid yahay qur-aanka qur-aankii alxakiimi ee xikmadda lahaa yacni aayadihiisa la sugay macaanidiisana la sugay qur-aankii xakiimka ahaa murtida lahaa ayay ka mid yihiin qisadani ka mid tahay qisada nebi ciise iyo qoyskiisii iyo qaabkuu ku dhashay iyo macnaha hooyadii qisadan laguu soo sheegay adiga dushaadan kuu akhrinaynaa buu rabbi yihi subxana wa tacala nebi maxameda ayadoo ka mid a aayadihii ilaah kana mid ah qur-aankii xakiimka ahaa ee xikmadda lahaa waa qur-aankii ilahi subxana wa tacala hadalkii ilahi ma aha wax mala-awaa lagu keenay mana aha wax cid kaleeta ay yani waxa weeyaan samaysay oy aliftay ma aha waa ilaahay qur-aankiisii iyo hadalkiisii aayado ka mida wey kuwanaan kugu akrinay ee qisadan ku saabsan macna dalika arrinka oo ciise qisadiisa ah natluuhu waanu akrinaynaa nebigo calayka dushaada kugu akhrinaynaa min alaayaati aayadaha xaal uu ka mid yahay isagoo aayadaha ka mid ah wadikri iyo qur-aankii isagoo ka mid a qur-aankii alxakiimi ee xikmadda lahaa ina matala ciisa cinda allahi ka matali aadama soomayna dhin marka nebi ciise ilaah weeye ama wiil ilaahay weeye waxay ku yidhaahdeen maxaad u tidhahdeen markii la yidhi waxay yidhahdeen maxaa yeele wuxuu dhashay aabbala-aan buu dhashay shay yacni bini aadamka caadadiisa ka baxsan aabbala-aan buu dhashay bay ku doodeen waxaa la leeyahay marka haddaad intaa uun ilaahnimo ku siiseen arrintaa cid kaga sii cajiibsan baaba jirtaba oo ilahay makhluuqaadkiisa ka mid oo haddana aydan ilaahnimo u ogolayn yuu yahay waa ina matala ciisa ciise xaalkiisu iyo qisadiisa la yaab kaliya cinda allahi ilaahay agti ka mathali aadama aadam xaalkiisaoo kale wey aadam qisadiisii la yaabka lahayd unbay tanina la mid tahay wey oo maxay qisada aadam ahay khalaqahu alla waa abuuray aadam min turaabin carra ayuu ka abuuray uma markaa kadibna qaala wuxuu ku yidhi rabbi lahu aadam wuxuu ku yidhi kun ahaw fayakuunu markaasuu ahaanayaa wuu ahaaday wey macna fayakuunu markaasuu ahaaday ayb macnaheedu waxa weeye nebi ciise haddaad la yaaban tihiin aabbala-aan inuu dhashay nebi aadam baa aabbala-aan iyo hooye la-aan dhashay aabbana male hooyena male carra unbaa meeshan la sameeyey alla wuxuu ku yidhi ahow makhluuqa noocaa u eg noqo baa la yidhi dhoobadii makhluuqii bay noqotay waan soo istaagay bini aadamkaa hadlahaya ee murmaya ee soconaya ee shaqaysanayuu noqday ayib tee cajiibsan marka nin hooye leh laakiin aabba aan lahayn iyo midaan hooyii aabba toona lahayn koodee baa cajiibsan waxaa cajabada midaan hooyii aabba toona lahayn marka maad maad macnaha waxa weeye aadam ilaahnimo ictiqaadisaan marka ma jirto wey ma ictiqaadsana uma ictiqaadsadaan aadam inuu ilaah ahaa ayib maxaad ciise waayo u tirahdeen waa ilaah ma jirto wey marka wax dhici kara maaha yacni makhluuqaadka ilaahi subxaana wa tacaala qaarna aabbi iyo hooyay leeyihi waa say u badan yihin qaarna hooye male aabbana male sida nebi aadam oo kaleeto soo ma qaarna hooye ma lehee aabba basay leeyihi sida maryam oo xandhila xawaa oo kaleeto xawaa waxaa laga abuuray nebi aadam calayhi salaam baa laga abuuray a saas weyn laakiin hooye dhashay lama yaqaano ma jirto hooye dhashay qaarna hooyay leeyihin laakiin aabba ma laho waa nebi ciise calayhi salaam marka ilaahay baa siyaabahan kala gedisanay cajiibka wax u abuuree ilaahnima ma keento midaas saasaa lagu leeyay macnaa noola doodayano inna matala ciisa ciise xaalkiisa sha'nigiisa cajabta badani cinda allahi ilaahay agtiisa ka mathali aadama aadam xaalkiisii cajabta badnaa oo kaleu la mid yahay khalaqahu alla waa abuuray aadam min turaabin carro ayuu ka abuuray uma markaa kadibna qaala wuxuu ku yidhi lahu isaga kun ahow fa yakuunu markaasuu ahaanayaa wuu ahaaday baa laga wadaa kun unbaa lagu abuuray nebi ciisena kuntii unbaa lagu abuuray meeshaa ilahnima kama imaanayso inuu wiil yahayna kama dhalanayso waa wax ilaahi subxana wa tacala makhluuqaadkiisa qaababkuu ku abuuray ka midta saas way macanaha alxaqu xaqu marka min rabbika xagga rabbigaabuu ka yimi xaq xagga rabbigaabuu ka yimi ee falaa takun ha noqonin min almumtariina kuwa shakisan ha ka mid noqonin xaq waa ka ilaahay xaggiisa ka yimid ma aha midka yahuuddu sheegayso mana aha midkay nasaaradu sheegayso mana aha nin kaloo wax isku aadaadiyey wuxuu sheegaye xaqu waa ka xagga rabbigaa ka yimid ee shakiyuusan kaa gelin wey macana ayib oo nabi ciise inuu addoon ilaaha yahay rasuulna yahay macnaha alxaqu xaqu min rabbika xagga rabbigaabuu ka ahaaday ee falaa takun ha ahaanin min almumtariina kuwa shakisan ha ka mid noqonin shaki yuusan kaa gelin way arrinkaa isaga faman xaajaka fiihi min bacdi ma jaءaka min alcilmi faqul tacaaluu faman xaajaka ciddii kula muranta oo kula dooda fiihi ciise dhexdiisa ciise arrinkiisa ruuxii kugula dooda min bacdi maa shay gadaashi jaa'aka kuu yimid oo min alcilmi cilmiga waxa kuu yimid oo cilmi ah kadib ruuxii ciise arrinkiisa kaala dooda faqul waxaad tidhahdaa tacaalow kaalaya nimankiina murmayow tacaalow kaalaya nadcu aan u yeedhna abnaa'anaa carruurtannada wa abnaa'akum iyo wiilashiina abnaa'anaa wiilashannada wa abnaa'akum iyo wiilashiina aan u yeedhno wa nisaa'anaa dumarkanaga iyo wa nisaa'akum dumarkiina aan u yeedhno wa anfusanaa nafafyaalkanaga iyo wa anfusakum nafafyaalkiina aan u yeedhno idinkii annaga uma markaa kadibna markaynu isu nimaadno nabtahil yani aan habaartanno oo fanajcal aan yeelno lacnat allahi ilahay lacnadiisa cala alkaadibiina kuwa beenta sheegaya dushooda aan yeelle waa mubaahalo wey habaartan baa la yidhahdaa waxay ahayd bay aayadani kusoo degtay nimankii aan nidhi aayadahan soo socdoo dhan way kusoo deganoo nasaarada ah wafdu najraan oo nebiga u yimid sal lla alay waslam sanadkii sagaalaad bay u yimaadeen rasuulka sal lla alay slam hijrada iyagoo wafdi ah oo ka socda dadkoodii iyo magaaladoodii nebigu sal lla alay wasalam marka wuxuu u caddeeyey arrimahay weydiiyeen nebi ciise iyo arrintiisaa loo qeexay sidan aan hadda looga soo hadlay baa loogu sheegay nebi ciise xaalkiisu inuu aha markaasay ka doodeen waa ku qanci waayeen waa ku qanci waayeen markaasaa wuxuu nebigu ku yidhi sal lla alay slam aayaddanaa soo degtayoo la leeyahay la habaarta waxaad ku tidhahdaa somaydaan qanci waayen wax alla waxa ehelkiinna ah carruurtiinna dumarkiinna naftiinna keena aniguna intaasoo kaleaan keensanaya waan isu soo baxaynaa waynu habaartamayoo waxaynu habaaraynaa lacnadda ilaahay iyo halaagiisu inay ku dhacdo labadeenna midka beenta sheegay nebi ciise ciddii ka been sheegaysa aniga oo le waa rasuul ilaahay waana addoonkiisa iyo idinkoo le ilaah buu ahaa ama wiil ilaahay buu ahaa labadeenna kii been sheegaya lacnad ilaahay inay ku dhacdo aynu wada habaarna ee kaalaya dheh sidii buu nabigu sameeyey sal lay waslam ayaguna sidii bay sameeyeenoo keena lay arrinkii markii laysu diyaargaroobay ay noqotay in la habaartamo bay labadii labadii nin laba ninoo midna sayid la midna caaqib la yidhahdo baa odayaal u ahaa mid ka mid ah wuxuu ku yidhi kii kale way naga daa buuli war ninkan yeelana habaartamo hadduu nebi yahay ninkani waaba muuqataaye hadduu nebi yahay walle inaynaan innaga iyo ubadkeenna toona inaynaan liibaanaynin bu marka inaga daaniyo wuxuu rabo aan siino wuxuu inaga rabo aan siino laakiin iyana la habaartami waa yahay markaas waxay ku yidhahdeen waa iska daynay habaartankiie waxaad naga rabta sheeg wuxuu nabigu ku yuri sal lay slam jizye bixiya xoolo keena markaasa waxa hi yaley na raaci nin raggaaga ka mid oon weliba nin aamin ah nin aamina intaad noo soo xusho na raaci waan usoo dhiibaynaa nabigu sal lay wasalam markaasaa wuxuu yihi walle waan idin raacini waxaan idin raacin buu nabigu yuri sal lay wasalam amiinan xaqa amiin nin aamin ah oo weliba aaaminnimadiisa la hubo intaa markuu nabigu yuri sal lay slam baa saxaabadii nin walba hanqal taagay talow ninkaa amiinka ah ma aduu noqon doonaa markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam abu cubayda soo istaag buu nabi uri sal lay waslam abu cubayduu nabigu raaciyay sal lay waslam markaasaa wuxuu yidhi likulli ummatin amiin wa amiinu hadihi lumma abu cubaydat bnu ljarax buu nabi uri sal lay waslam abu cubaydu markuu nabigu raaciyay oo ka soo qaaday xoli xadiid marka saxiixa nabigu wuxuu ku leeyahay sal lay wasalam xadiid saxiixa baa wuxuu ku leeyahay low kharaja aladiina yubaahiluuna rasuula lahi sal lay waslam larajacuu laa yajiduuna maala walaa ahla hadday maalinkaa habaartanka nebiga la geli lahaayeen waxay noqon lahaayeen ayagoo ehel iyo xoolo toona aan haynin oy ka wada baabi'een saas mana habaarkaa ku dhici lahaa wy mana way isdaba qabteen xoogaa way isqabteenoo intaasay ku badbaadeen way mana marka sidaa dhabaana nebiga sal lay waslam nimankadaata iska dhigaya inay waxhayaan la habaartan baa nabiga la yidhi sal lay slam saas weyaan faman xaajaka ciddii kula dooda fiihi ciise arrinkiisa dhexdiisa ruuxii kugula dooda min bacdi maa jaa'aka kii kuu yimid kadib oo min alcilmi cilmiga markii saa lagugu sheegay arrinkiisa oo cilmi lagaa siiyey faqul waxaad tidhahdaa tacaalow kaalaya nadcu aan u yeedhne abnaa'anaa wiilashannada wa abnaa'akum iyo wiilashiinna wa nisaa'anaa dumarkanaga wa nisaa'akum iyo dumarkiinna wa anfusanaa nafyaalkanaga iyo wa anfusakum nafyaalkiina aan isu nimaadno uma markaa kadibna nabtahil aan habaartanno fanajcal aan yeelno lacnat allahi alla lacnadiisa cala alkaadibiina kuwa beenta sheegaya oo ciise arrinkiisa ka been sheegaya kuwa aynu yeelno eena isu nimaadno sidaa ku dhabaalay nabiga sal ly waslam waa caddaatay marka inay nimanku ayna waxba hayn marba hadday dib u gurteen oo habaartankii ka cabsadeen dadkii waa ogaadeen marka inay yani waxba haynin ina hada lahuwa alqasasu alxaqu wama min ilahin ila allah waina allaha lahuwa alcasiizu alxakiim ina hada kan lahuwa isaga ayaa qisada saa looga soo warramay ina haada kan lahuwa isaga ayaa alqasasu yani waxa weeyaan qisas ah qisooyin ah yaa qiso ah alxaqu ee xaqa ah qisada runta ah wata wamaa min ilaahin mid xaq lagu caabudana ma jiro ila allahu alla mooye wa ina allaha alle lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibka ah oo reeya ah alxakiimu falsan oo shay walba meeshuu ku habboona dhiga fain tawallow hadday jeedsadaan oy xaqaa loo soo sheegay ka jeedsadaan fa ina allaha alle caliimun mid og weeye bilmufsidiina kuwa wax fasaadinaya waa ogya fasaad bay markaa ujeeda iyona wax khaldaane wax kharibaane laakiin waa la ogya saas way macanaha qisadaa laga soo warramay laga soo bilaabo yacni waxa weeyaan ina allaha astafaa aadama wa nuuxan wa aala ibraahiima qisadaa sidaa loo soo faahfaahayo waa qisada dhabtaa way say wax u dhaceen waa say wax u jiraan nebi ciise yani bini aadam caadiya dhalay makhluuq ilaahay abuuray wey reer wanaagsan oo sharaf leh buu ka dhashay hooyadii nebi ilaahay baa koriyey oo zakariya ayaa yani waxa weye ku hoos noolay ma ahayn horta waxa weeyaan ilmo zina ma ahayn nimankii ku sheegay inuu sharci la-aan ku dhashay khalad weyn bay galeen been bayna ka sheegeen nimanka ku xadgudbay oo yidhi adoon ilaah addoonba ma ahayne ilaah buu ahaa ama wiil ilaah buu ahaa ayaguna been bay arrinta ka sheegeene qisada dhabtaa waata qisada xaqa ah biyo kaba dhibcaanka xaqiiqada wata saa wax loo soo sheegay bay wax u jiraan xaqiiqaduna wata way macana nimankii yidhi ilaah weeyaanna ilaah maa waxaa la yidhi wamaa min ilaahin ila allah cid xaq lagu caabudo oon alla ahayn ma jirto samaawaadkiiyo dhulalka toonad kama jiraan ciisana ma ahayn sidaas saas way macnaa ee sidaa lasoo sheegay bay wax u jiraan ina hada ka ina hada kan laga soo warramay warkaa qisa la soo bixiyey ayaa lahuwa isaga ayaa alqasasu qisada alxaqu ee xaqa qisada dhabtee runtaa wata wamaa min ilaahin mid xaq lagu caabudo ma jiro ila allahu alla mooye alla keligii baa mudan in xaq lagu caabudo ciisa ma mudna saas way macnaa iyo keyrkii toona wa ina allaha alla lahuwa isaga ayaa alcasiizu midka qaalibka ah oo addoommadiisa ka reeya alxakiimu falsano shay walba meeshiisa dhigow fain tawallow hadday jeedsadaan marka oo sidaa wax loo sheegay iyo runtaa ay ka jeedsadaan fa ina allaha alla caliimu waa ogyahay bilmufsidiina kuwa wax fasaadinay markaa cilmi doon ma aha xaq doonna ma aha waxoogaaga madaxnimada iyo magaca ay haystaan inay ilaashadaan oo sidaa dadka ku fasaadiyaan unbay doonay fasaadkan mufsidiintana ilahi waa la socdaa subxana wa tacala qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawa'in baynana wa baynakum an laa nacbuda ila allah iyagii baa lala sii niqaashay ayagii baa lala sii doodaya ahlulkitaabki qul waxaad tidhahdaa nebiyow yaa ahla alkitaabi kitaabka dadkiisiiyow tacaalow kaalaya ilaa kelimatin kelimo xaggeeda u kaalaya kelimadan waa weedh hal eray abaa la dhahaa laakiin hadda waxaa laga wadaa hadal hadal badan yani waxa way eray waa la dhahaa marka ilaa kelimatin hadal xaggii u imaada way macnaha kelimadaasoo sawaa-in siman baynanaa wa baynakum annaga iyo idinka dhexdeenna noo siman oo aanaan idinka xigin maxay tahay kelimadaas anlaa nacbudo weeye kelimadu waa inaanaan caabudin ila allaha alla mooye cid kale inaanaan caabudin oo walaa nushrika aanaan la wadaajinin bihi alla shay-an waxba aanaan la wadaajinin kelimadaa kaaleya u imaada kelimada oo walaa yattakhida ayna samaysanin bacdunaa qaarkana bacdan qaarka kale yani arbaaban rabbiyaalo uusan ka samaysan min duuni illaahi alla sokadiisa inaynaan inagu dhexdeennu rabbiya iska dhiganin kelimadaasaa inoo dhaxaysa u imaad fain tawallow hadday jeesadaan faquuluu waxaad tidhaahdaan mu'miniintiiow yani ishhaduu war mara kaca yahuud iyo nasaaray markhaati ka noqda biannaa anagu muslimuuna hogaansanayaasha inaanu annaga uun muslimiin inaanu nahay marka markhaati ka noqdo saas way macanaa ahlulkitaabka yani waxa weeyaan waxaad ku tidhaahbaana nabiga sal lay waslam ahlulkitaabkiiyo yahuud iyo nasaara midkaa doontaa noqda kelimo inaga dhaxaysa u imaada mabda'an inaga dhaxeeya oo annaguna aanaan idinka xigin idinkuna aydaan naga xigin wax inoo dhaxeeya u imaada maxay tahay kelimadaas alla keligii in la caabudo cidnana aan wax lala wadaajin kelimadaasi soo kelimo makhluuq oo dha udhaxaysa maa ha maxaa yeelay allaha subxaana wa tacaala annagana abuurtay baa idinkana idin abuurtay alla subxaana wa tacaala isagaa ina wada abuurtay kelimadiisaasi tawxiidkuna waa miduu inoogu wada talagalay wey marka kelimadaa u imaada iyo inaynaan dhexdeenna qaarqaarka kale rabbiya ka dhiganin ittakhaduu axbaarahum wa ruhbaanahum arbaaban min duuni illah nasaarana culimmadoodiibay rabbiye ka dhigteen yahuudina culimmadoodiibay rabbiye ka dhigteen sidaas daraaddeed baa waxay leeyihiin war dhexdeenna yaynaan isku foofin qaarkeen qaarka kale waxba yuusan rabbiye ka dhiganin oo caabudine addoommaynu wada nahaye kelimadanaa inoo dhaxaysee alle keligii aan wada caabudin midka sheekhaa iyo midka caalimka iyo midka caamada iyo midka madaxda kulligeen kelimadaana inaga dhaxaysay hal rabbi aynu wada caabudin addoommana aynu wada noqon mabdaa wey mabdaa ilaahi subxana wa tacala rususha la soo diray kulligood taas ugu yeedh baa nabiga layidhi salawatu rabbi wasalaamu caleyh wa ficlan nabigeenu saasuu sameeyo wuxuu nabigu waraaq u diray sal lla alay waslam ninkii la odhan jiray hiriqla hiriqla boqorkii ruom ruom waa dawladdii markaa matalaysa wey christianka nasaarada matalaysa wey imbiraatooriyadoodii buu nabigu u diray boqorkii maamulaya markaa hiriqla buu nabigu waraaq u diray waraaqdu u dira waxay ahayd yani ilaa hiriqla cadiimi ruum buu nabigu uri sal lay slam waraaqdu hiriqla ku socotaa ruum ninkii u weynaa wuxuu nabigu ku yuri sal lay waslam yani salaamun calaa man ittabaca alhuda nabadgeliya dushiisa ha ahaato ninkii hanuunka raaca aslim taslam warniyahu islaam aad nabadgeshide cadaab ilahay ciqaabtiisa aad ka nabadgeshide saasuu ku yidhi haddaad yeeli weydana beeralayda aad u taliso dembigooda adaa qaadi doona markaasaa nebigu aayaddan u qoray qul yaa ahla alkitaabi tacaalow ilaa kalimatin sawa'in baynana wa baynakum anlaa nacbuda ila allah walaa nushrika bihi shay-an walaa yattakhida bacduna bacdan arbaaban min duuni illah kelimadaas uu qoray waa inaga dhaxaysaaye alla keligii aan caabudno iskana daa dadkan ilaaha aa kaa dhiganahaye ilaaha isaga dhigayso ee ku caabuday adiguna waxyaabahaad caabudaysa kaleeta iska da alla keligii usoo jeeso dadkana halkaa ugu yeedh kelimadaasuu nabigu u qoray salawatu rabbi wasalaamu caleyh marka waxa weye rasuulku risaalada qasadkaasay xambaarsanayd sidaas wey macnaha qul waxaad tidhahdaa nebiyow yaa ahlalkitaabi kitaabka dadkiisiiyow kutubtii hore la soo dejiyey dadkii loo soo dejiyeyow tacaalow kaale ilaa kelimatin weedh ama erey xaggiisa u kaale yani hadal baa laga wadaay taasoo sawaa-in siman baynanaa dhexdanada iyo wa baynakum dhexdiina ku siman oo noo dhaxaysa allaa nacbuda inaanaan caabudin ila allaha alla mooye cid kale inaanaan caabudin u imaada ama waa midda way kelimadu wahiya kelimadu allaa nacbuda inaanaan caabudin weye ila allaha alla mooye cid kale inaynaan caabudin walaa nushrika inaynaan la wadaajinin waya bihi alla shay-an waxba inaynaan la wadaajinin makhluuqiisa inaynaan ugu darin ama ciise ha noqdo ama dhagax ha noqdo ama weli ha noqdo ama qabri ha noqdo ilahay iyo addoommadiisa inaynaan wax wadaajinin walaa yattakhida inayna samaysanin bacdunaa qaarkana bacdan qaarka kale arbaaban rabbiyaal inaysan ka samaysanin min duuni illahi alla sokadiisa yani rabbiga waxa uu noqonayaa markaad intaad yani aad ku raacdo markaad ama caabuddo ama u sujuuddo ama wax weydiisato ama aad dhibaato ula cararto ama ma ahe sharciga uu kuu dejiyey nidaamka uu kuu dejiyey aad qaadatood kaga dambayso rabbi baad ka dhigatay waxaan ugu tegi doonaa fii suurati tawba haddii aad shuruucda bini aadamku dejisteen aad ku raacdo nin sharci uu dejisto kii ilaahay khilaafsan rabbi baad ka dhigatay saas way macnaa ninku doon ha noqdo dawlad ha noqoto madaxweyne ha noqdo baarlamaan ha noqdo yani gaal ha noqdo islaam ha sheegto nidaamka ilaahay khilaafsan ninkii ummad ku raaca ama nin ku raaca waxa weeyaan rabbi buu ka dhigtay xadiiska nabiga sal lay slam saasuu ku asaxay waan utegi doonaa insha allahu taala fi suurati tawba baan utegi doonaa marka rabbiyaal inaynaa iska dhiganin oon ilaahay keligiina caabudno sharcigaan raacaynana kii ilahay soo dejiyey inuu noqdo taa u imaada way macnaha fain tawallow hadday jeesadaan faquluu waxaad tidhahdaan ishhaduu marakaca oo markhaati ka noqda ka noqda biana anagu muslimuuna inaan hogaanasiyaalna marka markhaati ka noqda anagu inaanu jidkii saxda ahayn jidkii saxda ahaa laga soo bilaabo nebi aadam calayhi salaam ilaa maanta laga soo gaadho jidkii saxda ahaa nimanka ku taagan inaanu anagu nahay idinkuna aad garab marteen ka markhaati kaca marka maxaa yeele jidka saxda waa jidka tawxiidka ilaahay addoommadiisa kutubtuu soo dejinaya iyo rusushuu soo dirayo iyo arrinka uu samaawaadka iyo dhulalkaba u abuuray jannadiyo naarta u abuuray waa midkaa wey macna alla keligii inay addoommadu ku xidhmaan oy keligii caabudaan oo sharcigiisa keliya ay raacaan taasaa ilahi subxana wa tacala ugu talagalay jidka saxdaana waka ninkii ka baxana jidkii hogaansanida waa ka leexday yaa ahla alkitaabi lima tuxaajuuna fi ibrahim ya ahla alkitaabi iyagii baa lala sii doodaya yaa ahla alkitaabi kitaabka dadkiisiiow lima maxaybaa tuxaajuuna ugu doodaysaan fii ibraahiima ibraahim arrinkiisa maxaad ugu doodaysaan walxaal wamaa unzilat ayadoon la soo dejinninba attawraatu tawreed walinjiilu iyo injiil ilaa min bacdihi gadaashiisa mooye nebi ibraahim gadaashiisa iyadoo uun la soo dejiyey maxaad ku doodaysaan afalaa tacqiluuna miyaydan caqli lahayn macnaheedu waxa weeye waxay qolo walba sheegan jirtay yahuudduna waxay sheegan jireen inuu ibraahim iyaga ka tirsanaa nasaarana waxay ka sheegan jireen inuu ibraahim ayaga ka tirsanaa tiibaa marka lagala dooda waxa li war ahlulkitaabow yahuud iyo nasaaroy miyaydaan caqlina niman wax fahmaya ahayn tawreed iyo injiil iyo nebi ibraahim waktigii uu jiray goormutee horraysay nebi ibraahim baa horreysay sooma tawreed iyo injiil baa ka dambaysay yahuudi goormay bilaabatay tawreed markii la soo dejiyey kadib nasaara goormay bilaabatay injiil markii la soo dejiyey kadib nebi ibraahimka aada leedihiin ka mid buu ahaana waaba ka horreeyey wax oo dhanba ma dib baa loo soo nooleeyo markaa kadib buu yahuudi noqday ama nasraani noqday miyaydaan caqli lahayn yacni ruuxa beentiisa waxaa lagu gartaa marar far badan hadalkiisaa isburinay yacni wax kala horreeyey kii horreeyey buu wuxuu ka dhigayaa sidii wax dambeeyey oo kale see buu ku noqon karaa nebi ibraahim yahuudi yahuudiyadu waaba ka dambaysay see buu nasraani ku noqon karaa nasaaradu waaba ka dambaysay nasraaniyadu waaba ka dambaysay ma noqon kartaa maya on fiiriyo miyaydaan caqli lahayn baa laleeyahy macna saas weeyaan yaa ahlalkitaabi kitaabka dadkiisiiyow lima maxay baa tuxaajuuna ugu doodaysaan fii ibraahiima ibraahim dhexdiisa oo qolo walba u sheeganaysa way macna walxaal wamaa unsilad iyadoonsan la soo dabajinninba attawraatu tawreed tawreeddii yahuudi ka bilaabatay lamama soo dejin walinjiilu iyo injiil iyadoon la soo dejinin waa tii nasaara ka bilaabataye ayadoon labadooda la soo dejinin ilaa min bacdihi ibraahim gadaashiisa mooye iyadoo xaalku saas yahay see baad qolo walba u sheeganaysaa way ma dhici karto waa ka horreeyey labadiina waa idinka horreeyey afalaa tacqiluuna miyaydaan caqli lahayn haa antum idinku haaulaa'i kuwanaa tihiin ha waa kalimatu tanbiih wey antum idinku war soo jeedsada oo bal wax maqleh antum idinku haaulaa'i kuwanaa tihin xaajajtum waa doodeen fii maa shay baad ku doodeen dhexdiisa lakum idinka u idiin sugnaaday bihi shaygaa cilmun cilmi u idinku sugnaaday war waxaad cilmi u leedihiin waad ku muranteen ee faliba maxaybaad tuxaajuuna ugu doodaysaan fii maa shay laysa uusan sugnaanin lakum idinka bihi shaygaa cilman cilmi uusan idinku sugnaanin waxaydaan cilmi ulahayn maxaad ugu murmaysaan wallahu alla yaclamu waa og yahay wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin waxaa la leeyahay waxyaabo aad cilmi u leedihiin oo kutubtiina ku yaala tawreed ku yaalla ama injiil ku yaallood ku muranteen waa jiraan ood isku khilaafteen taa la garay oo kutubtiinnin baa qoraysa oo waa waxaad akhrideen ama aragteen ama macnaha waxa weye laakiin waxaydaan cilmi iyo aqoon u lahayn maxaad ugu doodaysaa oo muxuu yahay waxaynaan cilmiga u lahayn waa nebi ibraahim calayhi salaam yahuudi buu ahaa tawreedna kuma taallo injiilna kuma taallo nasraani buu ahaa tawreedna kuma taallo injiilna kuma taallo cilmigeeda ma haysaane maxaad ugu doodaysaan taa cilmigeeda aad haysaan ood garanaysaan ku doode laakiin midinana cilmigeeda lahayn maxaad ugu doodaysaan waxaadan cilmi lahayn inaad ku doodahay waa khalad wixii aadan cilmigiisa haynin ilaahay u daa saas daraaddeed baa waxaa la yidhi wallahu yaclamu ilaahay baa ibraahim iyo wuxuu ahaa iyo xaalkiisa wa antum laa taclamuuna laakiin idinkuma ogidin taas cilmigeeda ma haysaane ka gaabsado saas way macanaa yacni waa kaan soo baranno waxa haddaadan shaygan aqoontiisa lahayn laysma qasto ha isdhibin ha iskallifin waxba waxba ha qardajeex waxaad tidhaahdaa ilaahay baa yaqaano u daa waxaad cilmigiisa iyo aqoontiisa leedahayna ka hadal saas way macanaha haa antum idinku haa-ulaa'i kuwanaa tihiin xaajajtum waad muranteen xaajajtum waad xujaytanteen fii maa shay dhexdii baad ku muranteen oo ku doodeen lakum idinka idin sugnaaday bihi isaga cilmun cilmi u idin sugnaaday waa ciise iyo muuse iyo tawreed iyo injiil iyo wixii kutubtooda ku yaallay cilmi bay u leeyihin taa doodeeda aad ka doodeen la garay ee fallima maxay baad tuxaajuuna u doodaysaan fii maa shay dhexdii maxaad ugu doodaysaan shaygaasoo laysa uusan sugnaanin lakum idinka bihi isaga uusan idinku sugnaanin cilmu wax cilmi wax midaydan cilmi u lahayn oo nebi ibraahim wuxuu ahaa ah maxaad uga doodaysaan wallahu alle ayaa yaclamu og ibraahim iyo xaalkiisii wa antum idinkuna laa taclamuuna ma ogidin waxaydaan cilmi ulahayn waxaadan aqoon ulahay isqasmine ilahay baa garanaya yahuuday marka jahli baa idin haya nasaarayna jahli baa idin haya macana maa kaana ibraahiimu arrintiibaa toos hadda loogu yani waxa usha loogu dhuftay maa kaana ma ahaanin baa layidhi ibraahiimu ibraahim ma ahayn yahuudiyan yahuudi ma ahayn walaa nasraaniyan nasraanina ma ahayn walaakin kaana wuxuuse ahaa xaniifan mid leexda ayuu ahaa diimaha xunxunkaa ka leexda diinta saxdaana u leexda musliman oo hogaansana ah ilaahay u hogaansan keligii wamaa kaana mana ahayn min almushrikiina gaaladana ka mid maahayn min almushrikiina da dambe waxaa laga wadaa carabtii maka deganaydna way sheegan jireen mushrikiintii carabtuna ibraahim anaguu ahaa bay dhihi jireen oo asnaamtan iyo ilaahay keyrkiio la caabuda ibraahim baaban ka soo gaadhnayba cajiib yahuudina waxay leedahay ibraahim anagu ah nasaarana anagay ah anagu aha bay leeyihi intiiba waa loo diiday waxaa layihi ibraahim horta mushrikiintan carbeed ma ahayn yahuudna ma ahayn nasraanina ma ahayn muxuu ahaa mabdigii ibraahim muxuu ahaa xaniifan muslimo muslim buu ahaa ilaahay keligii u hogaansan xaniif buu ahaayo diimaha xukunka iyo mabaadi'da baatilkao dhan wuu ka leexan jirayoo ta saxdaa buu u leexan jiray xaniifka taasaa layidhi macnaha almaa'il can aladyaani albatila ilaa diin ilxaq diimaha baatilka o dhan buu ka leexan jiro midka xaqa buu leexan jiro saasuu ahaa nebi ibraahim calayhi salaam ayib yaa jidkiisii haya marka yahuudiya ma hayso maxaa yeele yahuudi ilahay cidaan ahayn bay caabuday nasaarana ma hayso maxaa yeele cidaan ilaahay ahayn bay caabuday mushrikiintii carabtuna ma hayaan maxaa yeele ilahay cidaan ahayn bay caabudeen yaa haya jidkiisii ayada danbaad leexi doonto saas way macana maa kaana ma ahayn ma ahayn ma ahaanin ibraahiimu ibraahim ma ahaanin yahuudiyan yahuudi muusan ahayn walaa nasraaniyan nasraanina muusan ahayn walaakin kaana wuxuuse ahaa xaniifan buu ahaa yani waxa weeye ku leexda ayuu ahaa xumaanta iyo mabaadida khaladkaa mid ka leexdu ah oo kuwa saxda u leex musliman oo hogaansana wamaa kaana mana ahaanin min almushrikiina mushrikiintana ka mid maahan kuwa ilaahay wax la wadaajiyo weligii ma noqonin ibraahim calayhi salaam ina wla nnaasi biibraahim ina wla nnaas dadka dadkan ugu dadkan ugu haboonaansho badan biibraahiima ibraahim dadka kan ugu haboonaansho badan oo ugu dhowaansho badan laladiina kuwii weye ittabacuuhu raacay iyo wa haada nabiyu iyo nebigan iyo waladiina kuwa aamanuu rumeeyey nebigan wallahu allana waliyu lmu'miniina mu'miniinta weligooda wey yay isxigaan nebi ibraahim calayhi salaam koox walba hadday sheegatay qoladii mabdi'iisii wadata mabdi'iisii jidkii uu ku tegey dadka haya dadkaasaa nebi ibraahim ay isxigaan dadkaasuuna ka tirsan yahay waa kuwee intii yacni isaga mu'miniintii raacsanaa oo jidkiisii raacay sida nebi luut calayhi salaam iyo mu'miniintii nebi ibraahim rumeeyey ee tawxiidka ku dhintay dadkaasi ibraahim way isxigaan nebiga nebi ibraahim nebi maxamedna sal alla alay wasalam way isxigaan nebi maxamed inta rumaysa ee jidkiisa haysana ibraahim way isxigaan dadka ugu haboonaansho badan nebi ibraahim waa dadka limaada lianna nebi ibraahim diintiisu maxay ahayd tawxiid bay ahayd soo ma tawxiid ninkii haya iyo ilaahay ha loo keliyeelo cibaadada arwanayo ninkaasaa jidkii nebi ibraahim haya walow ilaa qiyaami saaca maalinku dooniba ha yimaada adduunyada saas way macana laakiin ninka jidkii tawxiidka ka baxay oo ama sanam u baxay ama nebi ciise xaggiisa u baxay oo yidhi ilaahnimo u baxay ama weli baa waxtari iyo qabri u kacay jidkii nebi ibraahim ma hayo dadkiisiina ma aha nebi ibraahimna kuwaa kama tirsana saas way macana marka u fiirso maxaa layskaga tirsanaanaya oo layskaga mid noqonaya xisbiga laga mid noqonayo xubinka laga mid noqonayo nebi ibraahimna ka mid aha nebi maxamedna ka mid yahay muminiintuna ka mid yihiin waa xisbu tawxiid soo ma mabda'a mushtaraga ee calaamadii astaanta u ah xisbiga ee xubinka uu kaga noqday nebi ibraahim waa tawxiid iyo alla keligii hala caabudo subxana wa tacala saas weeyaan kaasaa mideeyey oo isku mid ka dhigay wa ilaa taariikhdoodu waa kala fogaayeen saas daraaddeed waxaad garan kartaa adduunyada markii la dhisay mu'miniintii jiray iyo adduunyadu markay gabagaboobaysa dhammaanayso mu'miniinta jira iyo inta u dhaxaysa mu'miniinta jirtaay waa isku xisbi waa isku xisbi wey gaalada oo mabda'a inta khilaafsanna waktigay dooniba ha yimaadaan waa isku xisbi nebi ibraahim sheeganina marka nebi ibraahim dadkiisii waa kuwan saas way macana ina awlannaasi dad kuwan dad dadkan ugu haboonaansho badan ama ugu dhowaansho badan biibraahiima ibraahim dadka kuwa ugu haboonaansho badani laladiina kuwii weeye ittabacuuhu raacay zamankiisii iyo wahaada nabiyu iyo nebiga wey oo nebi maxamed sal lay slam uma awxaynaa ilayka an ittabic millata ibraahima soo loga dhe nabiga sal lay slm waxaanu kuu waxyoonay diintii nebi ibraahim raac calayhi wacala nabiyina salaatu wasalaam wahaada nabiyu iyo nebigan iyo wladiina kuwa aamanuu rumeeye nebiga nebi maxamed sal lay slam dadkaasaa ibraahim ugu haboonaansho badan oo ugu dhowaansho badan wallahu allana waliyu lmu'miniina mu'miniinta tawxiidku astaanta u yahay ayuu weligoodi yahay ilahay baa la jira subxaana wa tacala oo hiiliyahooda wadda taa'ifatu min ahli lkitaabi low yudiluunakum wama yudiluuna ila anfusahum wama yashcuruun taa marka mabda isagana muhima lagala dooday oo laga fujiyey muxuu ahaa nebi ibraahim sheegashadiisa nebi ibraahim ilaahay subxaana wa tacala adduunyada wuxuu u dhigay lisaana sidqin yani inay makhluuq addoommadaasi nin walba sheegto oo yidhaahdo macnaa wax way anuu iga tirsanaa laakiin ilahay baa subxana wa tacala maxkamaddii gooyo oo ku kala garsooray yuu ka tirsanaa yuusan ka tirsanayn macnaha ayib waddad taa'ifatun min ahli lkitaab waddad waxay jeclaatay daa'ifatun kooxi waxay jeclaatay oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa ka mid waxay jeclaatay law yudiluunakum an yudiluunakum inay idin baadiyeeyaan wamaa yudiluuna mana baadiyeynayaan ilaa anfusahum nafafyaalkooda mooyaane wamaa yashcuruuna ma ay dareemayaan oo ma garanayaan yaa ahla alkitaabi kitaabka dadkiisiiyow lima maxaybaa takfuruuna ugu kufrinaysaan biaayaati illahi ilaah aayadihiisa maxaad ugu kufrinaysaan walxaal antum idinku tashhaduuna aad qiraysaan ood ka markhaati kacaysaan aayadahaas inay sax yihiin aayadaha ilahay maxaad u diidaysaan halka waxaa laga gudagalay ahlulkitaabka ummadda islaamkaa iyo muslimiinta sida ay u doonayaan inay dhib u gaadhsiiyaan waxa ugu weynay kala dagaalamayaanna waxa weeyaan waa inay islaamnimada iyo toosnaanta iyo tawxiidkaasi kala dagaalamayaan ama yahuud ha noqoto ama nasaaro ha noqoto waxay ka midaysan yihiin islaamku inaysan islaam sii ahan tawxiidka inaan lagu soconin shirki in loo baxo muslimiintu ay yani safaaga iyo saafinimada iyo tawxiidka khaaliskaa inay ummadda islaamku lumiso ka lunto midda ay ku dadaalayaan midda iyada macana yani ahlulkitaabka koox ka midii waxay ku dadaalayaan oy jecel yihiin inay idin lumiyaan oy jidka idinka lumiyaan maxaa yeelay waa xaasidiin xaasidnimo ayagu hadday lumeen jidkay ka lumeen inay dad kale hayaan ma rabaan saas maana waa xaasidnimo annagii haddaan lumnay ha laysla wada lumo wey si aynan inagu khayrkaynu ka qadnay aan qolo kale u helin ha la wada lumo marka inay idin lumiyaan bay jecel yihiin laakiin ilahi wuxuu ihi subxaana wa tacaala ma luminayaan naftooda mooye ayagunbaa isluminaya sababta waxa weeye nin ilaahay hanuun ugu talagalay horta dadaal kasta hadday bixiyaan ma lumin karaan midda labaad weeye yacni dhibka ay wadaan iyo dadaalka ay wadaani waxa dhibaatada ka imaan doontaa iyagoonbuu kusoo noqoy ayaga unbaa midhaha xunguban doona laakiin ilaahay subxaana wa tacaala ayaa mu'miniinta ilaalinaya iyagiiba la hadlo waxay war ahlulkitaabow aayadaha ilahay maxaad ugu gaaloobaysaan oo u diidaysaan idinkoo og inay sax yihiin aayadahaas waa kuwee ama waa aayadihii ku yaala kitaabkii towreed iyo injiil ahaa ee nebi maxamed nebinimadiisa sheegahay oy diideen ama mehe waa aayadahan qur-aanka kusoo degay oo kitaabka nebi maxamed loo soo dhiibay sal ly wasalam waad ogtihiin inay sax yihiin oo maxaad u diidaysaan saasaa la leeya macna waddad waxay jeclaatay daa'ifatun koox oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa ka mid a xaasidnimo daraaddeed macnaha waxay jeclaadeen law yudiluunakum inay idin lumiyaan bay jeclaadeen wamaa yudiluuna mana luminayaan ilaa anfusahum nafyaalkooda mooyaane wamaa yashcuruuna ma ay garanayaan saas way macna bal waxaa dadaal loogu jira arag imise hay-adood oo mid walba magac xambaarsan tahay oo hay-ada kaniisada oo mid walba shaati iyo magac kale huwan tahay baa muslimiinta ka dhex shaqaynaya imise kharash imise dhaqaalaa lagu bixiyaa sidii muslimiinta loo baadiyin lah ya imise asaaliib iyo qaab oo aan la fahmi karin bay muslimiinta usoo gelayaan oo u baadiyanaya meelaad isleedahay adigiibaaba wax lagu tarhayaaba unbaa lagaaga soo dusiba dabinna waxaa laguu dhigayaa aadan fahmi karin maxaad ka fahmi kartaan responsor hadda in laysku gaalaysiinayo sidaad u fahmi kartaan ya responsor waynu marqaansannahay oo waynu unjidbaysannahay oo barwaaqo iyo xoolo iyo dollar iyo nabadgelyo uun in laynoo wado unbaa inaga dhadhacsan sooma ayib waa laynoo soo gurmaday oo inta la baaba'ay oo dawladi baaba'day oo shacab baaba'ay oo la gaajoodo oo abaaro dhaceen iyo duufaano ayaa laynoo soo gurmaday raashiin baa laynoo keenay laakiin gaalaysiin inay ku dhex qarsoontahay maynu fahmi karna ya yani waxa way ahlulkitaabku wax kale kama shaqaynaya saas kulliyado jaamacado mutakhasisiin brofesoro wax kaleba aan ka shaqaynin baa jira dhaqaalo wax kaleba aan loogu talagelin baa jira muslimiinta uun diintooda sidii looga saari lahaa bas saas way macana marka haddii shubahaad lagu furi eka lagaga saari karana sheeka lagaaga saari haddii waxoogaa cunto ama waxoogaa luqmad ama waxoogaa lacaga lagu siin karo oo taa lagu mari karana waa lagu mari intaasi markay anfici weydana awood weeye iyo xoog iyo milatari wey saas way macana marka waxa weye low yudiluunakum inay idin baadiyeeyaan unbay ka shaqaynayaan wax kalaba warkooda maaha macna waddad waxay jeclaatay taa'ifatun min ahli lkitaabi low yudiluunakum wamaa yudiluuna ilaa anfusahum wamaa yashcaruun ummaddii intaa garan lahayd aawaya fahmi lahayd yaa ahla lkitaabi kitaabka dadkiisiiyo lima maxaybaa takfuruuna ugu kufrinaysaan biaayaati illah aayadaha ilahay maxaad ugu kufrinaysaan walxaal antum idinku tashhaduuna aad qiraysaanoo yani aad markhaati ka tihiin inay sax yihiin aayadahanu xagga ilahay ka yimaadeen yaa ahla lkitaabi kitaabka dadkiisiiyo lima maxaybaad talbisuuna u dheehaysaan alxaqa xaqa maxaad ugu dheehaysaan bilbaaili baailka aad ugu dheehaysaan walxaq iyo baailka maxaad isugu dhex daraysaan isugu khaldaysaan oo wataktumuuna maxaad u qarinaysaan alxaqa xaqa maxaad u qarinaysaan walxaal antum idinku taclamuuna aad ogtihiin xaqa maxaad isaga yeelyeelaysaan reer bani israa'iil ahlulkitaabow xaq iyo baatilka maxaad isugu khaldaysaan macnaheedu waxa weeye xaqii ku yaalla kutubtooda baatil bay ku dhex dareen xaqii kitaabka qur-aanka ku soo aroorayna waxay doonayaan inay baatil ku qasaan oo dadka ay ka indhasaabaan war xaq iyo baatilka maxaad isugu qasaysaan xaqana aad u qarinaysaan baa la leeyahy idinkoo og inuu xaqi yaa ahlalkitaabi kitaabka dadkiisiiyo liba maxaybaa talbisuuna yani ugu dheehaysaan alxaqa xaqa maxaad ugu dheehaysaan bilbaaili baailka maxaad ugu dheehaysaan xaq iyo baatil meel ma wada galaane maxaad isugu khaldaysaan oo dadka u khaldaysaan wa taktumuuna maxaad u qarinaysaan alxaqa xaqa maxaad u qarinaysaan walxaal antum idinku taclamuuna aad ogtiin nebi maxamed inuu xaq yahay waad ogtiin islaamku inuu diin sax yahayna waad ogtiin haddana waxumaad ku khaldaysaano kutubtiinni bay ku taallay haddana ma ogolidina waa diidantii wy mana xaqa ha qarinina وqاlt طائfaة min أhli الkitaabi aminuu bاladي أnzila clى اladina amanuu wجه النahاar wاkfruu akhirahu lacalahum yarjicuun taatiigyada ay isticmaalayaan markay muslimiinta gaalaysiinayaan oo islaamka ka saarayaan mid ka mida la sheegay wuxuu rabbi yihi subxana wa tacaala yani waxa wey waa makiida dhagar iyo khayaano waxay rabbi yihi subxana wa tacala waqaalad waxay tihi طaa'ifaة koox oo min ahli اlkitaabi kitaabka dadkiisa ka mida waxay tihi aaminuu rumeeya iyagii baa isla hadlay koox kaloo iyaga abay la hadlaysa aaminuu rumeeya biladii kii unsila lagu soo dejiyey cala aladiina kuwii dushooda aamanuu rumeey mu'miniinta waxa lagu soo dejiyey rumeeya wajha nahaari maalinta awalkeeda gelinka hore rumeeya wakfuruu ku gaalooba aakhirahu maalinta gelinkeeda dambe iyo niska dambaa ku gaaloobo diida lacallahum maxay saa u yeelaysa maxaa ku jira lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay ka soo noqdaan waa cagaal warag macnaheedu waxa weeye waxay is odhan jireen oo isu dardaarmi jireen ilaa nabiga sal lay slam magaalada madiinay wada joogeen waxay leeyihiin war koox innaga inaga mid ah oo ragga magacda magacala bulshada laga yaqaano subaxda hore salaada subax iyo yani niska hore ha rumeeyeen ha muujisteen inay maxamed rumeeyeen masaajidkana hala tageen oo hala soo tukadeen dadkii ha ka dhex muuqdeen niska hore markay dadka ka dhex muuqdaan oo loo arko inay iimaankii islaamnimadii soo galeen gelinka dambe markii la joogo kasoo dareera oo maxaad ka wadan kuwan masaakiinta meesha farfadhiyay doonayaan inay khiyaabaanoo hadda markaad ninkaad odayga u arkaysay waxay u arkayaan carabtu midda kaleeto yahuuddu inay aqoontii diimaha uga kaga fiicanta ninkaad cilmi ku tirinaysa hadduu waxoogaa lug horay intuu kuula soo qaado marka horeba hadduu ku diido ku yidhahdo war kuma qaadanay mabda'aaga waxaa loo arkayaa nin macangagoo isgiijinay sooma marka hore bal horta lug buu kula yar qaadi horay buu kuula soo yaro socon maraad istiri wallaahi ninkani islaamkii waa soo galay hadduu dib u boodo waxaas dhihi wallaahi ninkani wax aadan adigu arag oo qarsoon oo ceeb ah buu malaha daalacday meesha waxbaa kaa qarsoonoo ninkani arkay maxaa eriyey waa kii soo galay maxaa dib u caydhiyey war meesha waxbaa qarsoona iskaga carab marka dadka inay saa u siraan oo noqoshada iyagu diintii ay ka noqdeen dad badani ay is yidhaahdaan wallahi waxbay ku dhex arkeen oo uga carareen saas daraaddeed qaar badani ay diinta uga noqdaan saas daraaddeed bay u leeyihiin maalinta gelinkooda roon rumeeya gelinka dambena kasoo noqda saas macana yani waxa weye waa taatiig iyo siyaasad iyo qaab cajiib ah wey laakiin ma ilahay baa wax laga qarin karaa ilahay baaba fashilayba masaajidka imaanayaanoo way idiin imaanoo gelinka horey rumaynayaan laakiin imaamku dhabka ma aha baa la yidhi man warkooda waabaa lahayey markay imaanhaye nima warkooda lahayaba ninka dhuumanaya oo dhabarkaa ku muuqda nin meel banaan fadhiya oo dhabar ku muuqda oo inuu gabanayo ismoodaya soo cajiib ma ilahay baa warkoodaba kasoo hormariyey yani waxa siyaasadaha iyo qaabka isticmaalayaan bay ka mid tahay yani adiga waxaad u arkaysaa qaab laakiin ayagu qaab bay u wataan waa kuwaan hadda soo tilmaamayn oo kaleeto samafal baa laysu muujinayaa laakiin hoosta waxaa lagu wataa wax kalaa lagu wataa adigana waxaa lagu tusayaa samafalka iyo isbitaallada waaweyn iyo masaakiinta la quudinayo iyo agoonta wax la tarayo iyo dib yani waxaweye dib noolaynta iyo dhismaha iyo waxaana lagu tusaya hooste maxaa ku dugan wakfuru aakhirahu baa ku dugan wkfuru aakhirahu baa hoosta ku dugan inaad istirta wey marka saas weyaan wa qaalat waxay tihi daa'ifatun koox koox waxay tidhi oo min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa ka midii aaminuu rumeeya biladii kii rumeeya unzila la dejiyey cala aladiina kuwii dushooda aamanuu rumeeyey dadka nebi maxamed rumeeyey waxa lagu soo dejiyey rumeeya wajha nahaari maalinta awalkeeda wejiga waxa la yidhahdaa waa bilow maalinta bilowgeeda rumeeya waa niska hore wakfuruu ku kufriya aakhirahu maalinka aakhirkiisa iyo gelinkiisa dambana ku kufriyo kasoo noqda lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay macnaha waxa weeye laabtaan yarjicuuna inay noqdaanoo ay kasoo noqdaan macnaha mabdi ay galeen way macnaha iyo iimaamkii ayib walaa tu'minuu ila liman tabica diinakum qul ina alhuda huda allah an yu'ta axadu mila ma uutiitum aw yuxaajuukum cinda rabbikum qul ina alfadla biyadi illah yu'tiihi man yashaa wallahu waasicun caliim aayadan isasaarkeeda waxoogaa adaygaa ku jira aayadaha waxaa lagu tilmaamaa yani xagga isasaarka icraabta yani adag baa lagu tilmaama marka u fiirsada waxbaa laysdaba marmarinaya si macnuhu hagaago walaa tu'minuu hadalkoodii baa socda ilaa afar icraabood shan icraabood baa ku jira hal mid baan maraynaa inta kale ninkii doonaya kutubta icraabta ha ugu laabto walaa tu'minuu ha rumaynina bay odhanayaan kooxihii isu dardaarmayey hadalkoodiiba walaa tu'minuu ha rumaynina oo laga wado macnaha laa tudhiru liimaana iimaanka ha muujisanina ha muujinina iimaanka aliimaana iimaanka ha muujinina maxaad rumaysantihin waxa ay rumaysan yihiin laleeyahay ha muujinina maxay tahy an yu'taa usoo bood marka walaa tu'minuu iimaanka ha muujinina an yu'taa aada rumaysan tihiin in la siin axadun ruux in la siinayo mila maa uutiitum ka laydin siiyey mid la mida aw amase yuxaajuukum inay idinla doodayaan inay idinka garhelayaan oo idinka xujo helayaan cinda rabbikum rabbigiin agtiisa inay xujada idinka helayaan rumaysnaanta aada rumaysan tihiin ha muujinina labada arrimood rumaysnaanta aada rumaysan tihiin ha muujinina ilaa liman cid mooyo cid kale ha u muujinina tabiica raacay diinakum diintiina raacay qul waxaad tidhaahdaa ina alfadla ina alhudaa hanuunku huda allahi waa hanuunka ilahay qul waxaad tidhahdaa haddana ina alfadla yani waxa weeye dheeraadku biyadillahi ilahay gacantiisu ku jira yu'tiihi wuxuu siinayaa alle man yashaau ciduu doono wallahu allana waasicun midkuu fadligiisu waasic yahay wey caliimun oo cilmi badan wey rabbi subxana wa tacala ayib macnaheedu waxa weeye waxay isu dardaarmayaan oo leeyihin iimaanka laba arrimood bay rumaysan yihin laba arrimood bay rumaysan yihin labada arrimood ay rumaysan yihin waxa weeye iyaga kitaabkii la siiyey mid la mid ah in mu'miniinta la siiyey iyo nebi maxamed sal lla lay slam waxaa kalooy rumaysan yihiin aakhara haddii laysla tagana in xujada iyo garta laga heli doonana way ogyihin labadaa arrimood ood rumaysan tihiin ha muujinina saas way macnaha labadaa arrimood ood rumaysan tihiinoo jira ha jireenoo aan rumaysnaano laakiin ha u muujinina dadka diintiina raacay waxaan ahay oo ah yahuudda uun mooye cid kale ha u sheegina carabta gaalada ah ha u sheegina oo carabta gaalada ah haddaad u sheegtaan way islaamayaan maxaa yeele haddaad ku dhahdaan maxamed iyo inta raacsan waxaa la siiyey kiina la siiye mid la midood warkaad u sheegtaan soo rumayn maayaanoo raaci maayaan haw maxamed iyo asxaabtiisana warkaa ha u sheegina maxaa yeele haddaad iyaga u sheegtaan yacni waxay isu arkayaan inay saxsan yihiinoo way ku sii dhegayaan way ku sii sugnaanayaan mabda-oodii wey macnaha marka sidaas daraaddeed kooxaha kale ha u sheegine laakiin inta diintiina raacsan uu sheegay oo waxaad tidhahdaan war nimankan kitaabka lagu soo dejiyey waa keeni oo kaleeto aakhara haddii laysla tagana de waxa wey waynaga garhelayaan shaki male midaas dadka aad ku kalsoontihiine kelimadaasi waxba yeelaynine yahuudda ah ee markuba aan diintooda ka tegaynin kuwa unu sheegay haddaad sheegaysaan laakiin ummadaha kale ha u sheegin labada arrimood oo rumaysan lahay dadka kale yaan la gaadhsiinin saas way macnaha aayadda markaasaa rabbi wuu jawaabo wuxuu yidhi waxay saa u yeelayaan muxuu yahy soo inay dadka hanuunka ka hor istaagaan ma maxay u qarinayaan nebi maxamed kitaabka lagu soo dejiyey koodii oo kale inuu yahy aakharana in iyaga laga gerheri doono maxay u qarinayaan dadka inay xaqa ka hor istaagaan sooma oy hanuunka u diidaan waa laga jawaab waxaa la yidhi haddaad midaasaad wadataane laakiin waxaad ogaataan qul waxaad tidhahdaa ina alhudaa huda allah hanuunku waa ka ilaahay nin ilaahay hanuuniyo iimaan siiyeyna kama saari kartaan ninuu iimaan la damcayna waxaad ka qariseen iimaankii u diidi mayso soo ma iimaanka ilaahay baa bixiya ninkuu doonuu ku sugi ninkuu doonana wuu soo geli waxaan idinku aad qarinaysaanna waxba yeeli maayo dadka soo ma ta labaad haddaad ka xanaabsan tihiinoo ka yani aad ka dhimanaysaan maxaa nebi maxamed carabiga risaalada loo siiyo rasuul looga dhigay annaga maxaa rasuulna looga soo saari waaya haddaad ka doodaysaanna qul ina alfadla biyadi illah fadliga iyo nebinimada qaybinteedu ilahay gacantiisa ku jirta yu'tiihi man yashaa ninkuu doonu siin hadduu nebi maxamed siiye isagaa la doonay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh hadduu macnaha waxa weye hadda kahor idinka idin siiyeyna qayb ilaahay bay ahay idinku qaybta ilahay gacanta kuma haysaan sidaama la fahm ayib istasaarka markaa inuu nimaado walaa tu'minuu ha rumaynina rumayntan marka waxaa laga wadaa rumaynta ha muujinina way maanaa walaa tu'minuu ay laa tudhiruu ha muujinina aliimaana rumaysnaanta ha muujinina maxaad rumaysan tihiin rumaysnaanta ha muujinina aada rumaysan tihiin an yu'taa in la siinayo axadun ruux in la siinayo mila maa uutiitum ka laydin siiyey mid la mid ah rumaysnaanta aad saa rumaysan tihiin ha muujinina oo ha u muujinina ow amase yuxaajuukum inay idinka gerhelayaan rumaysnaanta aad rumaysan tihiin cinda rabbikum rabbigiin agtiisa inay idinkaga gerhelayaan rumaysnaanta aad rumaysan tihiin ha muujinina ilaa liman cid kale mooye cid kale ha u muujinina cidna ha u muujinina ilaa liman cid mooye tabiica raacay diinakum diintiina raacay saas way maanaa labada arrimood rumaysan tihiinoo jira ha muujinina rumaysnaanta aad rumaysan tihiin labada arrimood ilaa ninka diintiina raacsanoo ku dhegan ood ku kalsoontihiin mooye nin kale ha u sheegina carabtana ha u sheegina maxamed iyo saxaabadiisana ha u sheegina qul waxaad tidhahdaa nebigu ina alfadla ina alhudaa haddaad saa hanuunka ulagala dagaalamaysaan dadka ina alhudaa hanuunku huda allahi waa hanuunka ilahi ha hanuun waa ka ilaahay ilaahay baa addoommadiisa hanuunin yacni carab intuu damcayna diinta uu soo gelin muxamed inta rumaysana intuu rabo ilaahay diinta ku sugi qarintiinuna waxba yeeli mayso saa ku dhawa macna ayib qul waxaa tidhahdaa haddana ina alfadla fadliga iyo dheeraadka oo macnaha nebinimada ah fadliga iyo dheeraadka iyo cilmiga iyo iimaanka iyo nebinimadu biyadi illahi ilahay gacantiisay ku jirtaa yuutiihi wuu siina alle man yashaau ciduu doonuu siin wallahu allana waasicun miduu waasac yahay weeye fadligiisu caliimun oo cilmi badanoo wax walba og wey rabbi subxaanahu wa tacala saas mana yakhtasu biraxmatihi yakhtasu wuu khaas yeeli rabbe biraxmatihi naxariistiisa wuu ku gooni yeeli man yashaau ciduu doonuu ku gooni yeeli wallahu allana dulfadli dheeraadsiin midkii uu saaxiiba wey alcadiimi oo weyn fadli iyo dheeraad weyn baa ilahay gacantiisa ku jira subxaana wa tacaala ninkuu doonana ilahay ku khaas yeelay subxana wa tacala isagaa nebi maxamed nebi ka dhigay intan mu'miniintana isagaa u doortay inay raacaan idinkana iimaankii idinka qabiyey fadligiisana ninkuu doonu ilahay siinaya subxana wa tacala ma idinkaan la qaybiyo leh ahum yaqsimuuna raxmata rabbika ma naxariista ilahay bay qaybiyaan iyagu ma naxariista ilahay bay qaybiyaan markay ilahay ku leeyihiin hebel maxaad uga dhigtay oo hebel uga dhigi weyday hebel maxaad u siiso hebel u siin weyday oo ma idinkaa ilahay la taliya mise hawlihiisaad la qaybsan fadliga ilahay mina awood kumalaha rabbi subxana wa tacala saas way macna wa min ahli lkitaabi man in ta'manhu biqintaarin yu'addihi ilayh halkan waxaa laga guda galay nimankii ahlulkitaabka maadaama sheekadooda lagu jiray ahlulkitaabka inay niman caan ku yihiin khayaanada khaasatan yahuudda yahuudda calaamaadkooda ugu caansan waxaa ka mid a khayaanada astaamahooda waaweyn bay ka mid tahay wuxuu rabbi yihi subxana wa tacaala wa min ahli lkitaabi kitaabka dadkiisa waxaa ka mid a man qof baa ka mid cid baa ka mid in ta'manhu haddaad aaminto biqintaarin maal fara badan haddaad ku aaminto yu'addihi gudaya maalka ilayka adiga kuu gudaya wa minhum waxaa kaloo ka mid ah man cid baa ka mid ah in ta'manhu haddaad aaminto bidiinaarin hal diinaar haddaad ku aaminto laa yu'addihi diinaarkii aan gudaynin ilayka adiga aan kuu gudaynin ilaa maa dumta inta aad daa'im tahay mooye intaad daa'im ha intaad daa'im tahay mahee calayhi dushiisa qaa'iman mid taagan inta aad dushiisa taagnida aad taagan tahay ku daa'im tahay mooye intaa unbuu diinaarkii ku gud intaad daba socoteed ku dhegan tahay mooye macna ha laakiin si kale kugu gudi maayo dalika arrinkuna waxa weeye dalika kaasi sababkiisu waxa weeye biannahum iyagu qaaluu waxay yidhaahdeen oo ictiqaadiyeen laysa muusan ahaanin bay dheen calaynaa dushannada fi lummiyiina ummiyiinta dhexdooda sabiilun wax jid ah ummiyiinta ummadaha kale dhahan khaasatan carabta ummadaha kale dushooda iyo xoolahooda qaadashada aan qaadanay wax naga soo gaaraya ma jiro xalaal bay noo yihiin macna saasay yidhaahdeen oo ictiqaadiyeen ayib wayaquuluuna waxayna leeyihiin markay saa odhanayaan cala allahi alla dushiisa alkadiba been bay leeyihin walxaal bay saa odhanayaan hum iyagu yaclamuuna ay og yihiin ahlul kitaabka waxaa ka mid a cid haddaad xoolo badan ku aaminto xoolihii siday ahayn kugu guday waxaa kaloo ka mid a cid hal diinaar haddaad ku aaminto hal diinaar haddaad ku aaminto aan kuu gudaynin wey macana oo inaad daba taagan tahay ood ku dheggan tahay ood dul taagan tahay mooye aan kuu keenayn jaanis yar hadduu kaa helo bas wey diinaarkaasi waa u dhammaatay saas wey macana qaar kuwaasina waa ka mid oo dadku noocaasay wada yihiin muslimiinta lafteeda haddaad u timaado soo qaar soos iyo qaar saasa ma jiraan qaar aaminaa jira oo haddaad xoolo fara badaan aad gacanta ka geliso sidooda iyago a kuu keeni qaarna waxa wey waaba intuu jaalis kaa heliba bas macasalaam dib dambe arki maysa xoolaha ayna arki maysa taasi marka waxa weeye cid walba waa ka suurowdaa iyo bulsho walbee laakiin midda ayaga lagu dhaleecaynayo waxa weeye arrintu caqiiday u tahay arrintu ayaga caqiiday u tahay waxay rumaysan yihiin xoolaha ummadaha kale inay xalaal u yihiin saas way macanaa ummadaha kale xoolahooda inay xalaal u yihiin oo waxay ka duulaysaa caqiidadii odhanaysay ilaahay kownkan markuu abuuray wuxuu u abuuray shacabka reer bani israa'iil baa adduunka loo abuuray shacbullahi mukhtaar addoommada intooda kaleetiya ummadaha kalena waa dameero ilaahay uu ugu talagalay inay reer bani israa'iil rartaan kitaabkooda waxay ku taallaa tilmuud tilmuud bay ku taallaa masale macnaa wax qarsoon maaha annagu waxaanu nahay shacabkii ilaahay doortay inta kale ee reer bani aadam ana annaga adeeganagaa loo dooray inay annaga noo shaqeeyaan addoommadanadii xoolahan marka addoommada kale gacantooda ku jiriya ummadaha kale waa xoolahoodii oo ka maqan sooma adiga addoonkaagu hadduu kaa fakado xoolahaagii la fakado soo xoolihii hadday maqan yihin hadday kula joogaan ba adigu malihi ha nimanku middana ictiqaadsan yihin waxa ama macnaha waxa weeyaan reerbarigu haysto ama afrikaanku haysto ama eshiyaanku haysto yahuud waxaan ahayn waxay haystaan oo dhan waa xoolihii yahuudeed wey jid kasta ay ku heli karaanna waa inay u maraan hadduu la carari karo hadduu xadi karo hadduu ribo ku heli karo saas daraaddeed baa waxay yidhahdaan ninka yahuudigaa yahuudiga kale ribo lama geli karo ayagu ribadan islama sameeyaan kitaabkoodaa ka xarimaya ribada inay isla sameeyaan laakiin ninka yahuudiga wuxuu ribada la samayn karaa oo ku dhiigniiran karaa ribada ummadaha kale marka caqiidadaasay ka dambaysa midda lagu eedaynaya horka waxa weeyaan dalika biannahum qaaluu laysa calayna fi lummiyiina sabiilun xoolahooda haddaan qaadano jid na loo soo maroo nalagu eedeeyo oo wax nalagaga sheego dembi nagu gaadho maba jiraba maxayna waaba noo bannaan tahayba saasay yidhaahdeen waana midda ku bixisay haddaad hal dinaar ku aaminta xataa inaadan helin oy macnaha wax weeyaan la cararaan ayib hadalka ay leeyihiin ilaahay baa na doortay addoommada xoolaha gacantooda ku jirana annagaa iskale si alla saan ku qaadamanana waa sax hadalkaasi waa been abuurad ilahay ku been abuurteen wayaquuluuna cala allahi alkadib ilahay ma addoommadiisaa kale xiga ilmo aadan ilahay waa u siman yihiin laakiin waxay uun ku kala fiican yihiin alla ka cabsibay ku kala fiican yihin kullukum min aadam wa aadamu min turaab aadam baad ka wada ahaateen aadamna carra laga abuuray carabi yani cajami kama fadli badna yahuudina nasraani kama fadli badna yani waxa way afrikaanna eshiyaan kama fadli badna wa ilaahay waad u simantihin laakiin waxaad ku kala fiicnaan kartaan caqiidadiinna iyo camalkiina soo saas ma mabdaca saxda waka colosha annaga nalagu doorto shacdaar baa nahay saasaa la leeya macana ayib wamilbi ahlulkitaabka waxaa ka mid a man cid baa ka mida in ta'manhu haddaad aaminto biqintaarin maal fara badan haddaad ku aaminto qintaarka waynu soo marnay wlqanaatiir lmuqantara soo mana soo marin qanaatiir waa jamc mufradkeeduna waa qintaar xoolaha faraha badan ayib iman man baa ka mida in ta'manhu haddaad ku aaminto biqintaarin maal badan haddaad ku aaminto yu'addihi gudaya ilayka adiga kuu gudaya wa minhum waxaa ka mid ah yani hadduu maal badan aad ku aaminto kuu gudayo oo kuu keenayo maal yarna ka war soo kama sii xajir a ninka macnaha hal milyan aad ku aamintee kuu keenay shan shilin haddaad u dhiibto ma kuu keenayo min baabi awlaa wey waa ka sii xag jirta taa waa la iska fahma ninka hal diinaar intaad ku aamintay hal shilin halkii shilin la fakaday hal milyan haddaad u dhiibto ma kuu keenay maya iyadna waa ka sii xag jirta saas way maana markaan alla hungurisii gelaya way maana marka wa minhum waxaa ka mid a man cid baa ka mid a in ta'manhu haddaad aaminto bidiinaarin hal diinaar haddaad ku aaminto laa yu'addihi aan gudaynin ilayka adigaan kuu gudayn ilaa maa dumta intaad daa'im tahay mooye calayhi dushiisa qaa'iman mid taagan mid dul taagan inta aad tahay mooye si kale kuu gudi maayo haddaad dul taagnaato oodan ka cagdhaqaaqin ood ku dheganaato ood dabada qabsato waa laga yaaba inuu kuu gudo laakiin bilaash iyo si fudud kugu siin maayo way maana dalika arrinkaasina sababtiisu waxa weeyaan inay dadka xoolihiisa qaataan biannahum iyagu qaaluu waxay yidhahdeen laysa ma ahaanin calaynaa dushannada fi lummiyiina fii akhdi amwaali lummiyiin way macnaha ummiyiinta xoolahooda qaadashadooda dhexdeeda ma ahaanin min yani sabiilun wax jid ah dushannada wax jid ah oo nalagu gardaraysto ama nalagu eedo ama dembi nagu soo gaadho maba jira macna saas way macna waa loo bannaan tahay wayaquuluuna waxay leeyihiin cala llahi alla dushiisa ayay alkadiba been ku leeyihin been bay ilahay dushiisa ku sheegayaan hadalkaasi wax jira ma ilahay xaggiisa kama imaanin walxaal bay saa leeyihin hum iyagu yaclamuuna ay ogyihiin way ogyihiin inay been tahay waxani jeebkooda kala yimaadeen lakin ilahay buu ku been abuuranaya subxana watacala balaa man awfaaha waa ka mabda'a saxdaa marka balaa saas maaha ka joogaa saa arrinku ma ahe ummiyiin xoolahooda annagaa iskale balaa ka daayo saas maaha ee man awfaa ciddii oofisa bicahdihi ilaahay ballankiisa ruuxii oofiya oo wattaqaa isjiroo ilaahay macaasidiisa iska jira fa ina allaha alla yuxibu wuxuu jecelaya almuttaqiina kuwa ka cabsan waa ka qaacidada adiga ballankii ilaahay kula galay oofi allana ka cabso addoonka ilaahay doorta waka asalkiisu reer bani israiil ha ka soo jeedo afrikaan ha ka soo jeedo eshiyaan ha ka soo jeedo meeshuu dooni ha ka soo jeedo yacni man awfaa bicahdihi wattaqaa labadaa tiir baa yaal laakiin annagaa dhalasha ahaan iyo nasab ahaan shacbullahi almukhtaar u ah xooluhu dadkuna saasay noogu bannaan yihiin war mabda'aasi ma jira wey mana midabta koor wey midabta koorkii macnaha ilahay diidaya way subxana watacala balaa maye man awfaa ciddii oofisa bicahdii ballanka ilahay ruuxii oofiya ballanta ilahay aad la gashay waad garan ballanta ilahay aad la gashay waxa wey inaad addoon u noqonayso oon amarkiisa fulinayso wuxuu kaa reebayna ka hadhayso oo wattaqa is jira alle iska jira iyo cadaabkiisa iyo ciqaabtiisa macaasida iska ilaaliya ruuxii saa sameeya fa ina allaha alla yuxibu wuxuu jecel yahay almuttaqiina kuwa cabsada waa muttaqi inta muttaqiintana ilaahay baa jecel iyagoon midab loo fiirin oo dhalasho loo fiirin oo wadan loo fiirin macna ina aladiina yashtaruuna bicahdi illahi wa aymaanihim tamanan qaliila ina aladiina kuwa yashtaruuna iibsanaya bicahdi illah ilaahay ballankiisa kuwa iibsanaya iyo wa aymaanihim dhaarahood dhaariyaashooda iyo iyo ilaahay ballankiisay gadanayaan hamanan lacag bay ku iibsanayaan qaliilan oo yar ulaa'ika kuwaasi laa khalaaqa wax nasiiba lahum iyaga uma sugnaanin fi laakhirati aakhira dhexdeed walaa yukallimuhum allahu allana la hadli maayo hadal naxariiseed lagula hadli maayo walaa yanduru ma fiirinayo ilayhim iyaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada il naxariiseed lagu dayi maayo walaa yusakiihim ma dahirayo dembiyadooda dhaafi maayo walahum waxaa u sugnaaday cadaabun cadaab baa u sugnaaday aliimun oo xanuujiya macnaha dadka ballanta ilaahay gatay waa yahuud iyo nasaaro waxaa lagula ballamay nebiga ku yaalla kitaabkaas ee tilmaamaha leh markuu yimaado inay raacaan dhaarahoodana arrinkii nooca ah baa waxay ku gateen waxoogaa adduunye ah madaxnimo iyo magac haddaad nebi maxamed raacdaan magacii iyo madaxnimadii aad bulshada ku dhex lahaydeen amaad weydaan bay isdheheen ahdigii iyo ballantii ilaahay waxoogaagaasay siisteen ay maanta iyo dhaaraha ay gateenna waxa weeye dhaar kasta oo aad u dhaarato xaqdarrana aad ku doonayso waxoogaaga aad ku hesha dhaartaa iyadaa dhaartii ilaahay baa waad gadatayoo waxoogaa adduunyaa baad dhaabsatay sidaas daraaddeed baa waxaa sugan xadiidka cabdullahi bin mascuud wuxuu nebigu yidhi sal lla alay waslam ninkii dhaar ku dhaartay dhaartaana uu been ku sheegay ruux muslima xaqiisa inuu goosto daraaddeedna u dhaarta dhaar beena ku maray wuxuu nabigu yiri sal ly waslam ilaahay buu la kulmayaa maalinta qiyaamada isagoo ilaahay u cadhaysan yahay saas mana walow xoolahaasi wax yarba ha noqo marba haddaad dhaar beena u marto xoolo aadan lahaynna saa ku qaadato ilaahay maalinta qiyaamada waa kuu cadhaysan yahay isagoo cadhaysan baad la kulmi doonta ashcat nin la yidhaahdo oo meesha joogay baa wuxuu yihi wallahi aniga ayagay qisadaas igu dhacday arrinkaasi anigu waa igu dhacay nin yahuudiya ayaa dhul baan isku qabsanay waqtigii nebiga sal lay slm ninkii yahuudiga ahaa dhulkii isagaa sheeganaya anna waa sheeganayaba maadaama isagu dhulka gacanta ku hayay nebigu wuxuu yidhi buui markhaati keen ashcafow markhaati keen dhulkan inaad leedahay markhaatigii baa waayey markaasaa nebigu yii wuu kuu dhaaran marka yahuudigaa kuu dhaaran markaasaa igu nebi allow ninku waa yahuudi yahuud miyaa dhaar beena iska daysa ninku xoolahaygii buu arkaa iyo beertaydii dhaar beena buu mari xoolahaygana wuu qaadan markaasaa nebigu wuxu uhi sal lay wasalam dhaartaa unbaad ku leedahay hadduu kuu dhaarto ila isagii ilahin baa la isu dayn waxaa marka soo degtay aayaddanaa soo degtay oo kuwa dhaarahooda intay ilaahay magaciisa ku dhaartaan waxoogaa adduunye a dhaafsanaya kuwa iyagaa ilaahay maalinta qiyaamada alla hadli maayo nasiib aakharana maleh il naxariiseenna lagu day maayo cadaab xanuun badanna waa leeyi ayadana markaasaa usoo degtay mana ayb marka ilaahay subxaana wa tacala mar haddaa horta ha ku dhaaran inaad ku dhaarato aad isaga ilaali haddaad ku dhaaranaysana shaygaad ugu dhaaranaysa hadduu xaq yahay hubso inaad xaqaa leedahay haddaadan hubin ha dhaaran waa lagu hagaagsamaa qolaa dhaaratay waktigii nabiga sal lay waslam saa markay dhaarteen wax ka hadhe mabalaba waa halaagsameen soomaalidu waxoogaa way ka cabsataa soomaalidii hore macnaa waxa wey waxoogaa dhaarta way kana cabsadaan laakiin waayahan dambe soomaalidii hore midaan ahayn baa soo baxday oo dhaarta waxba lahayn saasman si fudud baa loo dardarayaman ayb ina aladiina kuwa yashtaruuna iibsanaya bicahdi illahi ilahay ballankiisa iyo wa aymaanihim dhaarahooda hamanan lacag ku iibsanaya qaliilan oo yar waxoogaa adduunyaa dhaafsanaya ama lacag ha ahaato ama wax kale ha ahaatee ulaaika kuwaas ilaa khalaaqa wax nasiiba lahum iyaga uma sugnaanin fi laakhirati aakhira dhexdeed walaa yukallimuhum allahu allana la hadli maayo walaa yanduru ma fiirinayo ilayhim iyaga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamada il naxariiseed ku day maayo walaa yusakiihim ma dahirayo dembiyadooda dhaafi maayo walahum waxaa usugnaaday cadaabun baa usugnaaday aliimun oo xanuujiya waina minhum waxaa ka mid a waina minhum reer bani israa'iil waxaa ka mid a la fariiqan koox baa ka mid yalwuuna laabayoo leexinaya alsinatahum carabyaalkooda bilkitaabi kitaabka ku leexinaya litaxsabuuhu kitaabkiibay ku leexinayaan waxa weeye kitaabkiibay carabkii ku duwayaano oy macnaha macnihiisii saxdaa ka leexinayaan litaxsabuuhu kaa ay leexiyeen si aad ugu malaysaan min alkitaabi kitaabkii inuu ka mid yahay wamaa huwa mana ahaanin min alkitaabi kitaabkii ka midmaa ilahay soo deji wayaquuluuna waxay odhanayaan huwa kaa ay leexiyeeni min cindi illahi ilahay agtiisuu ka ahaaday wamaa huwa mana ahaanin min cindi illahi ilahay agtiisa kama ahaanin wayaquuluuna waxay leeyihiin cala allahi alla dushiisa alkadiba been been bay ilahay dushiisa ku sheegayaan waa ku been abuuranayaan walxaal hum iyagu yaclamuuna ay ogyihiin koox ka mida reer bani israa'iil waa culimadooda wey nimankii culimmada iyo hogaamiyayaashooda ahaa ee cilmiga lahaa kitaabkii ilaahay soo dejiyey intay qaadaan bay carabka ku leexinayaan carabkay ku laabayaan way ku laabayaan waxaa laga wadaa macnihii markii ay fasirayaan oo ay dadka u fasirayaan macnihii ilaahay ugu talagalay midaan ahayn bay dadka u sheegayaan waxaa laga dhigay sida kitaabkii iyagoo intay qabteen luqunjibaarayoo carabkooda u adeegsaday saasoo kalea laga dhigay ama ma ahee markay kitaabka akrinayaan ayay yani carabka ku laabayaanoo xarakadiibay yay macnaha waxa weeyaan khaldayaan ama waxay khaldayaan dhibcihiibay khaldayaan haddii xarakada ama xuruufta aada khalado macnaha waxa weeye macnihii loogu talagalay macnaha baa meesha soo baxay soo ma xarakada keliyatood khaladtada macnuhu inuu hallaabo laga yaabo marka kitaabkii ilaahay inay duwaan oo macnihii ilaahay ugu talagalay ay ka duwaan way qasadkooda waxay rabaan kan ayagu ay samaysteen inaad moodaan inuu yahay kii ilahay soo deji kitaabki ilahay inuu ka mid yahay waa waxay iyagu jeebkooda kala yimaadeen waa waxay iyaga tafsiir ay samaysteen waa waxay iyagu la yimaadeen wixii ilahay soo dejiyey maaha kitaabkii ilaahay bay carabka ku leexinayaan say aada u moodaan kan ay carabka ku laabeen inuu yahay kii ilahay soo deji mana ah kii ilahay soo dejiyey ilahay agtiisu ka yihin bay idin odhanayaan mana ilahay agtiisana kama imaan macnaha aayaddu waxay noo tilmaamaysaa reer bani israa'iil kutubtoodii way bedeleen yahuudina kitaabkii towreedaha way bedeleen culimadoodii baa badeshay nasaarana kitaabkii injiilaha way bedeleen oo culimadoodii baa badeshay labada kitaabee hadda ay haystaan sidii ilaahay kusoo dejiyey maaha naska xataa meesha yaalla baa bedelan tafsiirka ay dul saareen iyo kutubta ay iyagu ka qoreen warkooda iska badaan saas way macnaha marka ay dadka u sheegayaan oo u fasirayaanna macnaha ay u sheegayaane kii ilahay ku talagalay ma bahdo inta kitaabkii ka laaba way macnaha wa ina minhum waxaa ka mid a ahlulkitaabka la fariiqan koox baa ka mid koox ayaa ka mida yalwuuna laabaya ama leexinaya alsinatum carabyaalkooda bilkitaabi kitaabka ku leexinay ama bilkitaabi xaal ay ku dheehantay ama yalwuuna way leexinayaan alsinatum carabyaalkooda bilkitaabi bishibhi lkitaabi kitaabka mid u eg oo iyagu ay samaysteen litaxsabuuhu kaa kitaabka u eg si aad u moodaan min alkitaabi kitaabki inuu ka mid yahay si aad u moodaan wamaa huwa mana ahaanin midkaasi min alkitaabi kitaabka ilahay soo dejiyey ka mid maaha wayaquuluuna waxay leeyihiin huwa kani min cindi illah huwa isagu min cindi illahi ilahay agtiisuu ka ahaaday wamaa huwa mana ahaanin min cindi illah ilahay agtiisana kama ahaanin oo alla agtiisa kama imaanin ee iyaga xaggiisu xaggoodu ka yimid wey wayaquuluuna waxay odhanayaan cala allahi alla dushiisa alkadiba been bay ku odhanayaan oo ku been abuuranayaan walxaal hum iyagu yaclamuuna ay ogyihiin waxaa la mid ah ahlulkitaabka oo dhaqankoodiiyo raacay rag intay kitaab dejiyeen yidhi kitaabtana ilahay xaggooda ka yimaadeen saas maana kitaabtuna ayna waafaqsanayn ilahay kitaabkiisa iyo sunnadii nabiga sal lay slam ayu kitaab soo qaad marba hadduu kitaabkani uusan kii ilaahay iyo sunnadii nebiga waafaqsanayn sheekh kasta ha qoree sheekha qorayna uu leeyahay kitaabkani xagga alluu ka yimid oo qur-aankii iyo sunnadiibuu waafaqsan yahay waa dhaqankii yahuuddii ay samaysa wey macana saas weyaan kitaab kastood adigu qorto si kastood u dadaasho kii ilahay ma noqon karo soo ma kii ilahay ma noqon karo maxaa yeele ra'yigaagiibaa ku jira fahamkaagiibaa ku jira say kula noqotay baa ku jira haddaad doonto khaldan ama sax laakiin kii ilaahay ma noqon karo saas daraaddeed baa nabigeena waxaa ka sugan sal lay waslam markaad dadka kala xukumaysaan ha odhanina kii ilaahay baan idinku kala xukumaya ee waxaan fahmay baan idinku kala xukumaya dha marar badan baad khaldami kartaa saas way macana ayib wamaa kaana ma ahaanin bu rabbi subxana wa tacala libasharin bini aadan uma ahaanin an yu'tiyahu llahu inuu ilaahay siiye alkitaaba kitaabkii inuu siiyo iyo walxukma iyo xukm dadka la kala xukumo iyo walnubuwata nebinimo inuu siiyo uma markaa kadib saddexdaa markii laisugu daho kadib yaquula inuu yidhaahdo linnaasi dadka inuu ku dhaho kuunuu ahaada cibaadan addoommo ahaada lii aniga min duuni illaah alla ka sokow walaakiin laguse noqoye yaquulu wuxuu odhanayaa midkaa kitaabka iyo xikmadda iyo nebinimada laysugu dareeyay yaquulu wuxuu odhanayaa kuunuu ahaada rabbaaniyiina kuwa rabbi loo aaneeyey noqo oo rabbi u go-ay bimaa kuntum ahaanshihiinna darteed ahaanshihiinna sababteed ku noqo aad tihiin tucallimuuna kuwa baraya alkitaaba kitaabkii baraya wa bimaa kuntum iyo ahaanshihiinna daraaddeed tadrusuuna kuwa akhriya aad tihiin macnaheedu waxa weeye ayaga maadaama ay bini aadam kale caabudayaan dadkana ay ugu yeedhayaan ilaahay cidaanah ha la caabudo jidkaasi jidkii maaha nebiyada wuxuu rabbi yidhi subxaana wa tacaala uma ahaanin umana habboona mana dhici karto inuu ilaahay addoon addoommadiisa ka mida isugu daro kitaab lagu soo dejiyo iyo xukum oo ama faham dheh ama dadkoo la kala saara dheh iyo nebinimo intaa inta laysugu daro inuu dadka yidhahdo aniga iyo caabuda miyay dhici kartaa ma dhici karto macnaheedu waxa weeye dadka dadka oo ku odhanaya addoommada aniga i caabuda oo aniga i weyneeya oo aniga i barya oo aniga kaalmo i weydiista dadka xaggiisa ugu yeedhayahay kaasi ma aha jidkii ilaahay ma hayo mana dhici karto addoon xagga ilaahay ka socda inuu addoommada isagu isugu yeedho oo yidhahdo xaggayga soo aada way ilaahay baan ahay hallay caabudo karaamaad baa iga baahiray yacni waxa weeyaan carshiga iyo dhulka iyo waxaan kala hayaa samada aniga i soo aado i barakaysto macnaha ileefleefa inuu saas yidhahdo ma dhici karto wax dhici kara ma aha nebiyadana kama sawr suurowdo inay khalqi ilahay ku yidhahdaan khalqi kale aada mu'miniinta iyo dadka ahlulxaquna kama suuroodo inay yidhaahdaan addoommada yidhaahdaan addoommo kalaa jira wax u raadsada ma dhici karto marnaba haddaad mid noocaasa aragto ma aha dadkii ilahay xaggiisa ka socday subxana wa tacala saas way macnaha midkaasi kii xagga dadka ilahay ka xagga ilahay ka socday maaha laakiin dadka ilaahay uu xukunka iyo kitaabka iyo nebinimada siiyey dadka waxay ku yidhaahdaan rabbi kuwa loo aaneeyey noqda waa kababdaasay u yidhaha rabbi keligii u go'a isaga keligii barya sharcigiisa keliya qaata isaga keligii kaalmo weydiista keligii tala saarta isaga keligii isaga keligii isaga keligii u go'a saasubay macnaha iyaga dad ka dhaadhiciya walaakin kunuu rabbaaniyiina kuwa rabbi loo aaneeyey oo rabbi u go'a noqda oo idinkiy rabbi idinki rabbi iyo addoommadiisa ha ka dhaxaynina sharciga ilaahay iyo shuruucda addoommada ha ka dhaxaynina rabbi keligii u go'a saasay dadka ugu yeedhaan oo tawxiidkaasay ugu yeedhaan maxaad rabbi keligii ugu go'aysa laba sababoo daraaddood ilahay keligii ugu go'a oo rabbi kuwa loo aanayay u noqda sababka koowaad waxa weeye waa kitaabkan aad dadka baraysaan daraaddeed bimaa kuntum tucallimuuna alkitaaba maxaa yeele kitaabkan aad dadka baraysaan baa wuxuu leeyahay ilaahay keligii u go'a iyo akhrinta aad kitaabka akhriyaysaan daraaddeed tadrusuunana waa akhrinta iyo xifdinta yani waxa weye tucallimuunana waa baridda dadka la barayo wy macna maa kaana libasharin bashar uma ahaanin macnaha marka waxaa la leeyahay nebi ciise calayhi salaam weligii ma odhanin aniga rabbi iga dhigta saas mana nebiyadii ka horreeyeyna ma odhanin nebi maxamedna ma odhanin mu'miniinna odhan maayo saas mana ma dhici karto isma qaban karto waa kaafiyo kala dheeri biyo iyo dab meel isuguma tagaan inaad tidhaahdo dadka aniga isoo aado aniga rabbi iga dhigta xagga ilaahay baan ka socdaan labadaana meel isuguma imaan karaan ma kulmi karaan wy macna maa kaana ma ahaanin libasharin bashar uma ahaanin uma habboona an yu'tiyahu llahu inuu ilaahay siiyo alkitaaba kitaabka inuu siiyo wlxukma iyo xukumka yani waxa fahamka ama dadkoo la kala saaro wlnubuwata iyo nebinimada inuu siiyo uma markaa kadibna markii intaa la siiyo kadib yaquula inuu yidhaahdo uma habboona mana dhici karto lilnaasi dadka inuu ku yidhaahdo kuunuu noqda cibaadan addoomo lii aniga ii noqda min duuni illahi alla ka sokow walaakin laakiinse yaquulu wuxuu odhanaya halkaasi ku jirta walaakin laakiinse yaquulu wuxuu odhanayaa nebig ninka arrimaha la siiyey kuunuu ahaada buu addoommada ku odhanaya rabbaaniyiina kuwa rabbi loo aaneeyey oo rabbi keligii u go'ay noqda bimaa kuntum ahaanshihiinna darteed saa ku noqda aad tihiin tucallimuuna kuwa baraya dadka alkitaaba kitaabka aad baraysaan maadaama kitaabkii aad dadka baraysaan ahaanshihiinna aad tihiin kuwa kitaabka dadka baraya ilahay ugu go'a wa bimaa kuntum iyo ahaanshihiinna darteed tadrusuuna kuwa kitaabkii akhrinaya aad tihiin arrinkaa dartii rabbaaniyiin ku noqda oo sababtiisa rabbaaniyiin ku noqda oo rabbi keligii u go'a saas dacwadaasay ugu baaqaan dadka xagga ilahay ka socdae ambiyada iyo rusushu saasay dadka ugu yeedhaan hada wabilahi tawfiiq wsal allahuma wslm cala nabiyina mxamedi wala ali w saxbi wslm